bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ramadaan kariim dhegeystayaal ha ka dhowaada barnaamijka tartan qoneedka raadiyaha warsan ee baydhabo hamiin walba bilan isan kula dareersan shabakada warbaahinta warsan dhegeystayaal uu ka hamiinkeen damboyti ee tartanku waa hamiinkii semifinalka ee tartan qoneedka bila ramadaan wayna haaska heleena daynunay e iyo daynunay b dhammaan xaafadoogii tartamayay dhammaan tartanka kubada hereen markii damboytime baa haaska helay lamada xaafadood ee shal e daynunay e iyo daynunay b faynalka tartanka uu ku ah lamadaasa ka tartan sii doogna insha allah tii guula heloonamayba markaas iska xadiri doontee kaalinta koowaad ee tartanka tan lamaadnamayba markaas in dhiyaasa kaalinta lamaad ee tartanka saasoo kalena bardaale oo xalay laha kubadii iyana mayba markaas andhii doontee kaalinta saddexaad ee tartanka bila ramadaan insha allah barnaamijka tartan aqooneedka ayaa gudagala doogna barnaamijka waybaa taabageliyaayana garab walaal iyo raadiyaha warsan oo iskaaladaayan saasoo kalena barnaamijka mayba markaas su-aal diyaarintan kuma hadnagaan iskuulka hoose dhexe sare ee kawaadir mayba barnaamijka uu ka xaadir nii kule ee waana noola dhiib qaada doonaana saaxiibadaana maxamed salaad maxamed deeq iyo xuseen cali nur xadaani oo garab walaal ku tirsan abwaan maxamuud xaaji maxamed tarash iyo abwaan muxsin qaasim qaalib jaakole oo lamada xaafadood dhiirigelin usuub yaleen hamiin walba tartanka oo kana wacdaraha muuji doonaan maadaama finalka tartankuusi ayi saasoo kale uu ka barnaamijka midba siyaadanaye oona gebagabadii barnaamijka kamarta gaadnay maamulka iskuulka hoose dhexe sare ee kawaadir godob hagna macalinka iskuulkaas ee su-aalaha diyaariyow ustaad abuubakar khaliif dhegeystayaal barnaamijka mabasina dareer sii doonaan anoo cabdullaahi nuur aadan jecelo weeye weliba muxudiin xasan maxamed xusni dhinaga farsamada barnaamijka guud weyba farsameeyaaya maxamuud gaabshe barnaamijka maba kula dareera kortaana ama kudhugusada kortaana f m ka raadiyaha warsan oo c c dhibisanlama magahartis s w ga live streamka iyo weliba saasoo kale barta facebook una kalena ee warsan radio oo si toos eh usoo barnaamijka qoraal su-aalo ka eedan kuftirsada kortaan iyo saasoo kale soo maqale kudhugusada kortaanba taasna mabaan kuma hadnagaana bilaal hilaal sheekh shucayb oo arrintaas ka abilsan aniga kaamirada me baan kuma hadnagay barnaamijka muuqaalka la kuduubahay maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleele dhugunsadayaal barnaamijka tartaan qooneedka gudagala doona mardhow lamada xaafadood yaa xaadiriya haddii qadka teleefonka iyo xaadirkeyga iyo in kale halo daynunay e halo daynunay b insha allah tartanka yaa uu ka markaas midbaye tartankii indambooyi ee finalka tartan aqooneedka lamadaasna uu ka midba markaas ku rajeynaya inay anshax barnaamijka haka bandhi ka doonaan iyo weliba asluubka eedum barnaamijyadii hora barnaamijka duun lamadii oo fursad iyo mayba si ay lamlamadayga hooyo markaas dareenka keiyo haka kooba doonaan inka horeyntii daynunay e yaan weere halo daynunay e halo daynunay e daynuna ee hadhowaada dareenka kiiking ee ka eedan barnaamijka tartan aqooneedka iyo weliba finalka tartanka hadalada ka eedan isan ere lahayteen taageeryaalka kiiking nambaradaasiin ku yeeri koraan bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin wasala allaahuma calaa sayidina muxamed waalaa aalihi waasaabihi wasalam ajmaciin mahadi koowaad weliba iskule alleh subxaana watacaala oo niin suuri geli inuuna hadeerna finaalka tartan ohooneedka bisha ramadaan talamaad mahadi guudkeelamiba anmacnagaane warbaahinta raadiyo warsan weriyaasha dhammaantiyo iyo baadiyaasha iyo sidoo kale abwaaniinta majaajiryaasha abwaaniin tanwiin abwaan jaakol iyo abwaan tarish sidoo kale niba miilinku mirnayne mahad gaar mahadnagaane dugsiga hoose dhehe sare ee hudwaan iyo maamulkiisa guud ahaan miinfadisey inuunaka tartanne iskuulkaas dhexdeed tankada maxadika walbaan nagaane iskuulka hoose dhehe sare ee kawaadiriisuna sifufnaantile oo haninka diari su-aalo intellectualka taasoo kale mebaan mahadnagaane gudoomiyaha oran ahaantiisina doorkiisa jeesigii tartan aqoonaadka bisha ramadaan sidoo kale ugu daraankay ama dareenkaan hadduunane beynuni ee farxad maha koobu korno balse tangmaybad ku siyaasay ini oo uu ku iyaar adag madhaha yaala un i beynunay bi marka saas daraadiya uu kumidba falaane ini iyaar adag ii doonta insha allah eri eri hadii lamalaska dhawtulay gadaas walaaladan ee di haddii kolley noobadyan iyaga farahasan damale kolley waa diininay base insha allah diinima baan rajeyne ini oo oogaay doont marka insha allah dhammaantin warbaahinta salaaminti mahadsan yahay asalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يدي ما سين ترتمياش ديغان كدينوني ايه دنيا كره دينوني بي يا ويره يونا درانك كيجو اي كيدن برنامج كترتنا قونيد كفينال كيجي يولبا تاغيردا نمبردا كوير كوران وا تاغيريال كيجو نمبردا كوير كوران لمدا يي فرصدان سيانا هلو دينوني بي
hello radio warda دينوني بي هدوا درانك كيكين اي كيدن برنامج كي يولبا سديسن اركتان فينال كترتنا قونيد كا iyo nambarada taageeraadkana siin kuweyr kulan lamada iyo
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى ونعمة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولبعض ما هنغي دمان انتبه قيب قاعدة في فرطن كان برنامج كثرة أغانات كسنة والبيئة قبلات راضيها ورسن مرتلا ما دولي بعض ما هنغي ترسمياش ديغان كدينونا دي او ددال دير يو مارد الكنس yohan galent iyo meba daynuunaydii iyo ka sheeran lahaayeen finalka ugu dambeyn iyo ka qaadan lahaayeen koobka ilaahay awoodilowsandiina tan kale waliba ma hadnagaane iskoolka hoose dhexe ee kawaadir oo ku qayb qaadadii arday barnaamijkan uu ku socday diyaarinta iyo arday isdawridowka su-aalaha ejeedanka ma hadnagaana maamulsha iyo macalimiintiis iyo dhammaan shaqaalaha raadiyaha warsan maybaleen ah arday shucuurtan uu ka tolaha soo olaha soobu furme e walaalnyogaana daynunay e hoob yo badiyan waa unoo badin amalo laakin hoob una badinona suurla fadaayo alxamdulilah e kubacda nambarada iyo hanoo weli do hanoo weli koran taageerayaashan waliba shal iyana kan koowaad kuraaga shan e hal eber afar eber shan sagaal kan lamaad la dhowsiyaha waa furaha lama mihidi lama konsoy kow eber hal wabillahi tawfiiq hadalta maka dheerlo insha allah oo ilaahay idinna guula rajeeyana waanyagana hadhow hadalema
waayahay eedyada mahadsiyiin tartamayaasha deegaanka daynunay b iyona dareenka kiyo yaa barnaamijkan ay kala wadaagin sheege lamadiiba bashuruudo barnaamijka oo hamin walba una sheega jirnay mayba kole siday lamada afhayaan in iyo ku dheeradaan meelow raadiga ku weerow iyo buuqa ha ku deerow sida su-aala markii la weydiiy jawaabto iyo lagu fadow sanadiifa una hanin deerta oo welibana jawaabta haddii saxati iyo qalad dhibta sanadiifa lanka dheega dhinaga kale mayba lanku baahanyaa in iyo fursada sadiidi tooki lan weerow ee su-aala tiitiyo iyo dhegaan teegaan mar afraad ma inka nagoo sadi tookiya fursad in layin su-aalo in la weydiiy haddii iyo sadiidaas dheegi waayaan mar afraad ma inka nagow haddii faa'iidaysi leeroona su-aalo faa'iidaysi ahaan haddii hakiin marta waa daynuna b iyo daynuna e ayaa la hadal haynee faa'iidaysi haltook iyo fursadan haysidan mar lamaad ma inka nagow haltook haddii iyo dheegi waayaan way ku wareejiye guud ahaanba faa'iidaysigaas mayba saasoo kale ku codsideeya markii cabasho iyo su-aal in laku qalada iyo dareemaan mayba ku codsidaa leh in iyo leenka tooska haddii oo qadka kakajaraan iyo hanka bandhigna cabashada titio iyo markaasa la hariiraan leenka gooniga una sii doona eberli halsiyeed konton soddon afar sieti afar nambarkaasi ah weeri koraan haddii cabasho iyo gobaan dhinaga kale lambarka iyo ka hadalahayaan ee haddii lamadooba iskala jaraan haddii cilad kumid xaafadda telefonkiiyo ka hadalahayaan ka koyta mayba markaas lagu codsaday in su-aalo intii lan weydin kahor iyo habandhikan in iyo bedeladaayang nambarkaas cilada haysaton iyo xaliyaayan kahor intii su-aalo lan weydin iyo ka codsadaan iyo hasheegadaan mar haddii su-aal la weydiiy may ku weela doona ina shuruudoodaas iskala dhaqni rajaay doona insha allah oo barnaamijka jawi fayla ninka bilaaway waana jawi faylaha ninka dhammaaday insha allah sida hore inaysan ka sheegay oo ku barnaamijka nuuba ziyaadani ee waana istuudiyaha marta ninka ee maamulka iskuulka hoose dhexe sare ee kawaadir gaar ahaana ustaadka su-aala wasadiyaaryow ee injineer al ustaad abubakar khaliif oo markaas uu ku sugna gabagabadii barnaamijka kalmateenka eeden barnaamijkii muddada bille ah dareeri iyo weliba xaafadooga tartami iyo dhammaan natiijooyinkii iyo shal heleen iyo weliba cabashooyin badan oo haweeri jari iyo wal badan oo uu ku isanta ninka ku faa'iiday doono oo hadal kooban uuna gabagabada barnaamijka sii doona isdiyaariyeen lamada xaafadood insha allah lamada abwaanya lama warqadood shal sii doomna oo daynunay e iyo daynunay b ka shal qoran iyona markaas taageerayaalka lamada xaafadood uu ka jaakole iyo talashluunku baahanyayn wacdara fayl iyo hamuujiyaan barnaamijka anku horeen midbaa warqada tiitis fiiri doona abwaan tarash abwaan tarash warqada tiita fiiri warqada maykii ka qoran ma xaafada daynunay e yua mise daynunay b xaafada daynunay b
دورين ايه دورين ايه وحتى الايه
tartamadii intixadareedii bilan tartanka eeyaha kii eedi jartay uu ka gebagabadii biya qursatay
bii bii haddana bii kaga qabsay haddana
markii daynuna eedan qodobkii mayboo daynuna b Haa.
haddana eh, warqado iyo su-aalola ka bilaaban lahaay Haddana B.
sharqunati Waa biya ka- qursatay wala wal kala jir uun ogayn Hmm.
ha isbedela jir waayahay eh, uu kama balakiinku baahanyaa in eh, xaafadda tartanka taageerada adankaatee daninay b wal badan uu ka ada dhiirigelin usoo bidwana shuruurtasiita ku bedelnaata eh, barnaamijyadii hore ee tartankan ee tartamadii ku horeeyey bilan una ku gudi jirnay Eh, daynunay uu kaman sheega lahaytay daynunay daynunay bii daynunay dhama idar daynunay b daynunay lama qiibado jidka jidka cabana dhax mare jaakol mashalka sabada ha jaakol mashalka sabad baa daynunay bii wada aan sheegay ina iyo deganaansho muujiyaan asluubna muujiyaan sharciga oo nidaamka tartankana ilaaliyaan si oo aragtay anshacna muujiyaan iyo la fadee kolley lamashiid isku oy kooley jabe iyo leede jaakol anis hobl isku dhaw may firdaasan jaakole jabe ah jaakole jabe ana anin jaakol hobl isku dhaw may firdaasa lama shiida ertay ada jaaka shiid ma aha ma lamashiid ha qaal shiid ka dhig ha ka tab ani jaakol koy hool iska dhowa halu isku dhaw jaakol jabe
marka ma balata uu ka dadaalasiin ku baahan jaakol jabe daynunay ha ha benune bi oo ka dadaal dadaal dadaal gul gulin umu ah waayahay eh, eh, abwaan jaakole dhinuurkiika adina may era lahayti daynunay e
أنا دول بدن حلال بدن هرت حامد بولا لأروتا دول بدن فائدة من الله قصي ميلم بريس قبليها هون إيو تركن إي عيبين قبلها ما إيو هاي إيو بيو هاي إيو آآ آآ إيو هبرا سوى على إي برام والبه أنا وجهه بقى هرت أني أوكو عليك من كفر الأسفوق إلهي رب jaakol ada dhatuna ma goradaas benune baa hodan kar رب إلهي رب قولي انت وكهران ان شاء الله بابا ان بطبة لما امي هكا توصل تبسو تاش اوكا شامبره قبل شي بلاو كوري الغير كوري waayahay eh, lamadiin xusni iyo aan nahasiin talanni lamada abwaan ma bahasiin ka talanay maadaama uu ka finalkii tartanku siiyey haddana daynunay e iyo daynunay b iyo finalkii haska hereen ها.
ada daynunay b ya taageeran eta abwaan tarash ha abwaan jaakole adina daynunay e taageeran eta ايه haddii ada qalgallo daynunay b ah ha kuugeerto ها.
ganaaxanta uu ka su-aalala ku weydiiye wala kogohele adina hadii daynunay eh kuugeerta adoo b taageeran hayti ها.
adina walaal ku weydiiyey ganaaxanta مرحبا daynunay biita ilaalsoy habeen daynunay eeta ilaalsoy ana jaakol aan daynunay waa ku shartabay ay biya tartamahayaan tanda tikis uujisabay magaagana ay isku hingasangnay cabdi xaamid korsangaad oo isuna eh, ku mid eh, dhallinyarada aan kafa fudud eh, bay dhabadh inagii iyo weliba eh, fanki iyo eh, eh, far- farxadeenta bulshada iyo isuna uu ka ziyaadanay kale stuudiyo ahaa gali dhiiboogi dambe ee tartanka isuna kamarta gaadni cabdi xaamid adina kalmateenka ka eedan barnaamijka maadaama horeytin ku baahnayn intee hana deerta uu ka finalkii gabagabadiisii ha deerti adina ma era lahayti والله إذا كفرت صحيح تباني شرفت له ولا رئيس مناسبي أو برنامج كم كيف هذا ولا هتنمو وكل غير أبغى بتاني بود رئيس مناسبي صورة هالبالي وكم يكون مطعة أنا دتكي فجوكي هاي أو في هاي مدام أبغاني يجيك فديان أن كل إن شاء الله وياها أن ما يرفع الشفوة ونكذا أن براديجي يشيل الفايلة ما كان إيه أنت عارف
waayahay eeda maasi cabdixaamud eh, ustaad abubakar khaliif iyo isuna kelmateen sii doona insha allah eh, xaafado uu ka tartamahay daynunay e iyo daynunay b isa la dardaarami doona eh, iyo weliba tartankii guud ee bilan hadareer isuna sidii usan araga istuudiyaha marka inkoreyti oo warsan usa uu ka eh, martaninka nagadow eh, walaa usa istuudiyaha madii usa banaanka rooga usa ku fahansanay iyo uu ka saxaadir istuudiyaka iyi walaa usa ka aragi eh, farqigan dhexay gobolku weydii doono ustaadi hadhawaaw eh, raadiyaha warsan yaa ka dhawaayana barnaamijka tartan aqooneedka finalka kiiga yaa ka dhawaayana hadhawaaw
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مركور إذا عبد ورسن إذا سين سلامة ضمان انتو ودي انتو كشغياس أبوانا برسم يقانا ترسن كان dhuusadaayo horta halhamingaan malaya intii oo baaqadi intii soonka laka jaray ninka oo walaal yar intii anig tartanka laka jaray aan malaya idaacadda koonfur galbeed tartankoo degmooyinka ay ka jaray horta wala sheegay meel eray wala aragaya ku fayli seediyo warsan i hor fadhiyaan anoo siin araana lukuyaaba sintarta ma haytaan intii cadaalad daro ka tilmaantaan runtii aniha aragi idaacad kale laha ku tartamaw reediyo warsan maysiin samaysay tartamayaasha xaafado haddii asiin lambarkay hasiin siida ani isin gaarta in isgiridi una mayhana martay su-aal sax e labaatan ufod halmarhaas la saarti la aragaw intii abash markii unan sheegnay guddiga jawaab negative ha saaray bahan er guddiga lambarshay lakasiya iyo kutubyo walaw lakinsheena una heer may deernay warsan intii buuka qaaba yarto inti lakoy markan meelahaa idaacadun idaacad oo inti tabartiya dadaaliyo inkastoo bini aadamka markasta meelay dhimini waayo kaamil ilaahay ah markan daynunay e b e t haytib galabtoto aan inta ka arag isna qasha hala haytaana mise heeraan ero diirti waa niman yaab lay horta eedaan feylayin inta la tartamaayo tartamayaasha aan aragi tartamayaalka inta usluub fayle aan aragi bardaali hayan ardayda hay wacaayan lagaha kawce madusaha kawaca walaadan sheegta isla markii jawaabo koo qaada maasha allah ustaad oo jaahil diiday gare koo markii aad wacdoona dood kala geliya ninkii groupka horseed oo kale siyaasi haytay runtii oo murumaayaan gogol kun wal sax iyo wal qaldamba ka buuha laakiin buuga jirta daabacadii koowaad daabacadii lamaad daabacadii saddexaad ilaa daabacadii kontomaad horseed oo kale jawaabtiyo sheegeen dhinigu haddii lagu fiiri saxan haytay xilligii fikirda hadegaas xilligaas haytay laakiin fikirda intii jiitimaasay jiitimaasay dhaqaalii way jaay dhismowsha marka la hadigeedka dhisanta markan horseed may lahaa dharafka oo yamay lagu jeesidi dharafka oo hadda xumaan sheenaw ma nin caroobay laga badiya dharaay amale horseed waa ku badi leedaas idaacad anigu rumay ku codsada faday horseed bataatan qad kala gubiye soon kala ma tartamay ay leernay tartamay lan lu ku badi dharafe waa dhab intu korma alanko luqad arab iyo dhakaw aan ka suubi tartanka laga jaray taamkin sheego qofka hadii uu simadaa tartanka jar dharafe waa isasanayaa amale حوار عربي لقاضاي جوري أنا شيكي سداني ترتن أسعودي آخر ساعة شيكي سداني أنا عمر كاسم شان دو عني لي يا دم جورتي سفل يفرج تي عربي لك شيكي سداني معلن كيا ميري سهلا غريتا لسفن تعمل من آدي مجال لي بهو غريتا لسفن معلن كي والله والميرنا حسوس أنا معلن برهان لراي وأنا أنسو مري لي مري سيئر مرحلة أنسو مري أيات هذا مري ساعة marka horseed marxaladii maamulaha iskoolka walaha diyaariya maha marile marahayta aflagaadii sidaada jeysateen iti maamulaha anka dharafteen dhatiyobo kama hasantiin asan laha eed iyada ma hasantiin
waayahay eediyada mahadsiiye injineer ustaad abubakar khaliif mayba malayay walbadan in xaafado iyo ku fahmeen hadalkii nuhurka lahay ee ustaad ku jeedii insha allah xaafado dhammaan wada guulaysideen intii hadheeleen xaafado e iyo bidio ba guulaysideen maadaama ay iska deeyeen iska dey faylisuubiyeen hatartameen dhalinyaro badan oo dhowr hamii meelgood fadhiyeen iyo ahaayeen su-aalo ku jawaabeen su-aalo ku jawaabi waayeen intaas dhan guulu ha guulaysideen ha tartameen eed eed aan ka mahadnagaan dhammaan xaafado dhammaantii wada ammaaniyiin daynunay a iyo daynunay b yoona uu ka tartan xiisilay ku rajeen insha allah su-aaloogiyana bilaawda doonaan dhextaalka hureed isgaaraya waayahay barnaamijka bilaabo doona insha allah warqada e su-aalo koowaad laka bilaabo mayba uu ka gubday abwaanjaa kole waana daynunay e yo laka bilaabo doono isla isla usuley waana taageran daynunay e yo uu ka laka bilaabo doono su-aala su-aalo koowaad mayban dhiyaasa sidatan weeroy daynunay halo daynunay e
halo radio warsan
waayahay daynunay indiyaar garooba su-aali koowaad ee tartanka uu ka anta su-aalo bilowna maadaama uu ka gebagebe ata tiimka stuudiyaha garab walaal iyo jecelow iyo abwaan tarash iyo jaakola waliba ku codsaday maadaama gebagebe ata haddii barnaamij ka gebagabeyn qofba walaaba inkiyaa badnaay hantii barnaamij ka dareeli soddonka hamiin ama labaatan sagaalka hamiin mayl raay antii walkuta taabado doona oo ilaa raalakanagada iyo macal farsameeqaanka iyo macal kaamirmaanka marka yoon badanayna min hal daqiiqa lambula inkiyaa badnaay khibrad marka marka taasina ay kusii fikiray maamulaha ee kawaadir usuun ila roogna usuun maadaama idaacadda dhugunsadaaye waay aragnimada iyo walhatoola ku tataabaday gabagabadana wala rajeeyay usuun amtii su-aal diyaarinta dadaalka langmaraay iyo mayl eray culeyska lahayn usuun walyar ku tataabada maadaama culeyska dhinaas ku saarnayona saas oo kale saaxiibkan usuun barnaamijka uu ka martada ninka intii usuuna sheekooyin hal ilam wal kufa fikira iyo rajeyaan hoo ilahay raalakanayd halo daynuna ee daynuna ee dhega fura su-aali koowaad ee tartanka uu ka waliba waa su-aal diini ah walibaan dhiyaasta sidatan nebi moxamed naxariis iyo nabadgelyo korshay ilaahay weela mayba usa anhijirooday magaalada madiina iyo oo si wiil ahan ka dhawaay magaaladaas maalimo kadib mayba ku daba kooyay kokumad ah xaaskii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam sheeg magaaga xaaskaas marlamaada kanaga daynuunay ee dhiga fura su-aalo su-aal diini ow walibaan dhiyaase satan nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam mayba uusan hijirooday magaalada madiina iyo oo si wiilahan ka dhawaay magaaladaas maalimo kadib mayba ku daba kooyay kokumad eh xaaskii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam sheeg magaaga xaaskaas mar saddexaada kanaga dhiga fura daynuunay ee nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam mayba uusan hijirooday magaalada madiina iyo oo si wiil ahaan ka dhawaay magaaladaas maalimo kadib mayba ku daba kooyay kukumid ah ama tukumid ah xaasaskii nebi moxamed sheeg magaaga xaaskaas jawaabta sinkurajayaana oo ka dhiniga xaafado su-aalo ama jawaabogyo kaswaayan waliba ku jawaaba doona istuudiyaha martaninka ah ustaad abubakar oo ilaah raalakanagada oo guddiga su-aalo uusan ku jawaaba doona idaa mahadsantiin
dariiqtamaha jire buugi tartanke garkaabku dalaalku beemal fadaano hoo wal barki bajeedadaalku hallo daynuna ee
adi warta
jawaabta insha allah suala jawaabteenaygu ahaa aciisha bintu abibakr
kanag jawaabta عائشة بنت أبي بكر saxiyo qalad guddiga
waayahay su-aalii koowaad ee tartanka waa nahay ti su-aal diiniya laka bilaabay tartamayaasha deegaanka daynunay ee jawaabta su-aalaas yoo ku biyan way buwaatoo sax aan hayna hallo daynunay d hello radio watson jawaabta insha allah su-aalashay jawaabtay weliba waa ahaa sawdatu bintu zaxma kanag waa sawdatu bintu zaxma saxiyo qalad guddiga su-aalii koowaad oo diini hayti laka bilaabay tartamayaasha deegaanka daynunay ee gorda waayan wayba haddise ku faa'iidaysiyeen hortaale tartamayaasha daynunay b jawaabta su-aalaas iyo ku biyan waybuwa to saxe lama dhibcood daynunay hal b dhibcood hal waa dhibcood hal dhibcood oo faa'iidaya daynunay b
haloo doonana bi lamaad dhibcood bakuwinta tan tan lamaad bakuwinta jacaylow aa miisa jabkiiri horta lamaad dhibcood bakuwinta jagol day jagolahay widay uugna kii haal dambuuside adle kii haal dambuuside adle ka saarnaadeen soo wugleedo waayahay hal dhibcood dhibcadu way baa dhakamaase to walaahirka mahadi saddex lan iyo afar lan iyo shan lan gaado kornoo laakiin maadaama salawaatullah caleyh xaaska nabaga ee su-aalaha hayti sheeg laaday oo daynunay e ka noogan daynunay b sheegdi way baa dhibcadaas way balan dhiibe nuurta dhaahir nuurta dhaahir sidee lamo nuurta dhaahirtoo buur nuurta dhaahirtoona baydhow nuurta dhaahirtee tan baydhow haddaba jaakoltaasan baroy way baana ka helaasehe maqaayid cusub wali cusub caalamka jiila leri aljasiira soonka madii la furo aylikoo hormarinay quraaxada ilaahay kamahadi noocba nooce qadadana meeliley ka weel cashadana meeliley ka weel maqaayidaas hadda la furay way baa kataale kasaase caalam center iyo dhiniga ka hayta mugatoy waana nkadeen dornaatoy muganatoy nuurta daahir aljasiira
hallo daynunay b hello radio watson daynunay dhega fura su-aali lamaad ee tartanka uu ka dhina kala nagdaasa su-aali lamaad oo diini ah walibaan dhiyaase sida tan nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam neeba uusan hijirooday magaalada madiina iyo oo sidiirigna lahanka dhowaay magaaladaas maalmo kadib neeba ku daba kooyay lama gabdhood oo kumida gabdho uusa dhalay hataba sheeg magaaga labadaas gabdhood mar lamaada ka naga nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam neeba uusan hijirooday magaalada madiina iyo oo sidiirig lahanka dhowaay magaaladaas maalmo kadib neeba ku daba kooyay lama gabdhood oo kumida gabdho uusa dhalay hataba sheeg magyaalka lamadaas gabdhood mar saddexaada kanaga daynunay bii dhaga fura su-aalii koowaad oo isin xaqan lahaytan waana diini waliban dhiyaase satan nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam maba uusan hijirooday magaalada madiina iyo oo sidiirin lahan ka dhawaay magaaladaas maalmo kadib maba ku daba kooyay lama gabdhood oo kumid ee gabdho uusa dhalay hataba sheeg magyaalka lamadaas gabdhood jawaabtaasaan ku rajayaan insha allah
bartayaa jire buuga tartanka garkaa ku gal bartayaa jire deemal fadaano hoo wal barti bajeedadaa la hallo daynunay b Hello, Radio Warsan.
jawaabta
Insha Allah, su'aalatii jawaabtiya iyo waliba yanaga ilaasiyeen. Tan koowaad waliba waa Fatima bintu Rasuulillah, tan labaad waliba waa Umu Kalsuuma bintu Rasuulillah radiyallahu anhuma.
saxiyo qalad guddiga
waayahay su-aali lamaad ee tartanka waa nagdaasa su-aal diiniya la weydiiyey tartamayaasha daynunay b jawaabta su-aalaas iyo ku biyan waybuwato saxe lama dhibco daynunay b danana b guuleysta guuleysta jaakula ay halmeedana yeel badsanaaday lama dhilood lama dhilood jaakul guruur dhan ama kookool dhan adinkiinta hadla wilay lama dhilood toobay balan dhiibey mister kuule kasaase kuule wayba rooge wayba malahakiya ciidanka amniga ama nabadgelyada hay-adda i c r c magama sigmaykae tan kalena way bajeeyey meili ana wala jeeyi jire ana kukuusa jire adiba kasaas jaakolow way balare caro arnaadi kama dambays bay uu ka dhibco haan haani hora shalmayin gulaysa daynunay b hallo daynunay e Hello, Radio Warsan.
daynunay ee dhaga fura su-aali saddexaad ee tartanka uu ka dhinac kale nagdaasa su-aali koowaad oo juqraafi e waliban dhiyaase satan sheeg meeraga ankawiin meerayaalka waana ka sheeg af soomaali marlamaada kanaga juqraafiyu sheeg meeraga ankawiin meerayaalka jawaabtana ka sheeg af soomaali mar saddexaada kanaga juqraafiyu waliba laha daynunay ee sheeg meeraga ankuwiin meeryaalka jawaabtaasaan ku rajaan insha allah
bartayaa jire buuga tartanka garkaa ku gal bartayaa jire malfadaayo hoo wal barti bajeedaalku
hallo daynunay ee
Hello, Radio Warsan.
jawaabta إن شاء الله سؤال جهتها بين شأن نبى نغلاس يرجع
kanak يرجع
mar saddexaad kanak
يرجع ما يرجع irjaax miya آه يرجع saxiyo qalad guddiga waayahay su-aalii afraad ee tartanka waana hayti su-aal juqraafiya waa su-aalii saddexaad la weydiiyey tartamayaasha deegaanka daynunay ee jawaabta su-aalaas iyo ku biyan waybuwato saxe lama dhibco daynunay ee lama dhibo dawlaye horta uu ka hundurme iyo daahilin kowle heed dhibacdan yeeba hundurmahay kahe meel engilna laakubiyuhay wayba la dhakay meeli dhaashigahay kajeeye kawaankia jeeye kawaankii dhaashigahay ahi saaslay likameersadu gormaay meel engil horta majidiyaw yeeba enjegina wayba sijeey hadhibood kaboonka hilibka oo deerow balaalaha dooy oo kiyaada jidcadaaga horseed hakuurjeedka guriga holbale maamulaha kaboonka way dheeray xuseen xaaji xuseen nuur xaaji xuseen allahu akbar mindihaayaha ma hilib jarjaraha way dheeray ibraahim gabow ibra ajaa'ib waaye dhawaashagaasasin dhadhiki beelaha uqaadaasan tankala ii dhibe waa bilof taylor ahay inay dhadhay shikalina asur qoslaaye mawlid maqane sharif baxanaaqa ahmed naanoy shargoyow jabsha borow naanoy shargoyow okay
hello dainuna b
hello radio warsan dainuna b dhega fura su-aali lamaad oo juqraafi ah iyo hasiinka dareerta dhiniga kale nagadaas su-aali afraad ee tartanka uuka walibaan dhiyaase satan sheeg meeraga inkiyar meerayaalka marlamaada kanaga sheeg meeraga inkiyar meerayaalka mar saddexaada kanaga sheeg meeraga inkiyar meerayaalka jawaabta siin kula jeyaan insha allah hallo dainuna b hello
jawaabta
su-aalasii jawaabtay iyo waliba yanagadaase waa mercury
kanag mercury
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aali lu weydii tartamayaasha deegaanka daynunay b waan ahayti su-aal juqraafi ee jawaabta su-aalaas iyo ku biyan way buwaa to sax aan hayna hallo daynuna e
radio warsan jawaabta
su-aalaas jawaabtay haddii isku day manadeensaaniga noqlaasana bisa
maynagadaasa bisa
mar saddexaad kanag bisa
sax iyo qalad guddiga su-aali lu weydii tartamayaasha deegaanka daynunay b gorod waayan way baadi su-aalasi ku faa'iidaysi aan hortaale daynunay ee daynunay ee jawaabtiyo iyona ma ku faa'iidaysana ma gorana mar haddii kasuwaayan guddiga iyo ustaad abubakar
su-aalaas oo lamada xaafad mise lamada deegaan doonay a iyo doonay b lamadaba waxay ku jawaabi waayeen oo aan dhiyaasii sadatan sheeg meeraha ankayar meerayaasha oo sagaalka ah meerayaasha way fahmahayan malaa iskoole carabiya laka dhikadaaye sagaalka kowkab yaa laku sheekayahay meerahaas oo ankayar meerayaalka may baa la ereey buluto may la ereey buluto
hallo daynuna e
radio warsan daynunay ee dhaga fura su-aali koowaad oo taariikh ee waliban dhiyaase satan risaala aadan baar oo kumid tahayti xaasaskii sayid maxamed cabdulle xasan meba usa kala aqal galay deegaanka imay ee dhulka soomaaliyeed ee gumaystihi ingiriiska usa kadari dhulka etoobiya sayidka iyo yarataan meba unku dhiibay risaala tiro goriyo ah ama hub ah iyo geenye ah hataba sheeg tirada hubka usuku dhiibi risaala marlamaada kanage waa taariikh weliba iskulaha daynunay ee olindhiyaasa satan risaala aadan baar oo kumid hayti xaaskii sayid maxamed cabdulle xasan maba usa kala aqal galay degmada imay ee dhulka soomaaliyeed oo gumaystihii ingiriiska usa raahay ama kadari dhulka etoobiya sayidka meba yarathan usunku dhiibay risaala tiro hub ah iyo geenye ah hataba sheeg tirada hubka usuku dhiibi risaala mar saddexaada kanaga daynuna ee dhiga fura risaala aadan baar oo kumid tahay tixaaskii sayid maxamed cabdulle xasan maba usaka la aqal galay degmada imay ee dhulka soomaaliyeed oo gumaystay ingiriiska kadari dhulka etoobiya sayidka maba usa yarathan usa kuka dhiibay risaala tiro hub ah iyo iyo geenye hataba sheeg tirada qoryaha ama hubka usa kuka dhiibi risaalo jawaabtasan ku rajaan insha allah
bajeedaalkuun deeman fagaanoo hoo wal barti bajeedaalkuun hallo daynuna e
oo raadiyo warta jawaabta
mooreed duminay jaabtay murkana kushorani mayban naqdaaseen saddex tumiisa degor kanak tumiisa degor saxiyo qalad guddiga
su-aali taariikhda haytay ee la weydiiyey tartamayaasha deegaanka daynunay ee jawaabta su-aalaas iyo ku biyan way buwaatoo sax aan hayna hallo daynuna b Hello, Radio Warza.
jawaabta Insha Allah, wala sii jawaabtay waliba yanaga ilaashay waa afartan iyo lix bur.
kanak Afartan iyo lix bur.
saxiyo qalad guddiga su-aali taariikhda haytay ee daynunay ee gorduwaayan way baadisa ku faa'iidaysayaan hortaale daynunay b jawaabta su-aalaas iyo ku biyan way buwaatoo sax aan hayna mar haddii kaswaayan guddiga iyo ustaad abubakar
su-aalaas oo lamada deegaanbaha ku jawaab waayen halka deegaan oo a e b in shalbahero su-aalo eedaan dheerayti risaalo aadan baar sayidka ma yartahan ku dhiibay tuma ii siyeed gor tuma ii siyeed gor
hallo daynuna b
Oh, Radio Warza.
daynuna b diyaar garooba su-aali lamaad oo taariikh ee waliban dhiyaasta satan risaalo aadan baar oo ku mid ahayd xaaskii sayid maxamed cabdulle xasan maba usug la aqal galay degmada imay ee dhulka soomaaliyeed ee ingiriiska raasi dhulka etoobiya sayidka miba use yaratan ku dhiibay risaalo tiro qoryo eh ama hub ah iyo geenye eh hadaba sheeg tirada geenye ee laku dhiibi mar lamaada kanaga risaalo aadan baar oo ku mid tahay tixaaskii sayid maxamed cabdulle xasan maba use kala aqal galay degmada imoy ee dhulka soomaaliyeed oo ingiriiska raasi dhulka etoobiya sayidka maba us yarataan uu ku dhiibay risaalo tiro hub ah iyo weliba geenye ah hataba sheeg meega geenye ah iyo ku dhiibi mar saddexaada kanaga risaalo aadan baar oo ku mid tahay tixaaskii sayid maxamed cabdulle xasan maba use kala aqal galay degmada imay ee dhulka soomaaliyeed oo ingiriiska raasi dhulka etoobiya sayidka maba use yarataan ku dhiibay risaalo tiro hub ah iyo geenye ah hataba sheeg meega geenye iyo ku dhiibi jawaabtasin ku rajeen insha allah
bartayaa jiree buugi tartanke darkaa ku dal bartayaa jiree mal fagaanoo hoo wal barti bajeecadaa
hallo daynunay b Hello, Radio Warza.
jawaabta Insha Allah, su'aala sii jawaabtay waliba yanaga ilaashay waa sababa geyn.
kanag Waa sababa geyn.
saxiyo qalad guddiga waayahay su-aali lu weydii tartamayaasha deegaanka daynunay b jawaabta su-aalaas iyo ku biyan way buwaatoo sax aan hayna hallo daynuna e halo raadiyo warta jawaabta
jaabteedmiba naqdaaseen konton
kanag
konton geenye kanag konton geenye saxiyo qalad guddiga su-aali daynunay b lu weydii ee taariikhda haytay gorda waayan way baadisa ku faa'iidaysaa su-aalan hortaale daynunay ee jawaabta iyoona ma gorana mar haddii kaswaayan guddiga iyo ustaad abubakar
haddii deegaanka a e b bishal kaswaayeen wada kaswaayeen su-aalaas jawaabtiya may nagadaasa sidatan ogaado horta walaalaha qorow taariikhda ee aayad quraan ma e xadiidna ma e hadal bini aadin ha qoray meelkayaaluu taarikh marka la keliyey korumaha qorade koobeengaha qorade sida had abwaanada qaarshob hadasho ku daree mahay su-aalaas jawaabtiya mayn dhiyaasehe lama geenya ku dhiibi geenyana may leray kolley farasta dhidiga ee geenye lere ay la kawaranay magaca geenyada
waayahay su-aalaha dareet waliba laha daynunay ee hello daynunay halo raadiyo warta daynunay indiyaar garooba su-aale koowaad oo chemistry ah walibaan dhiyaasa sidatan meegamool oo carbon lama oxide ee yaha bahaasa madi tumangmool oo barbayd ah barbayd ah lakaguba oxygen badan meegamool oo carbon lama oxide ah yaha bahaasa madi tumangmool oo barbayd ah lakaguba oxygen badan meegamool oo carbon lama oxide ah yaha bahaasa madi tumangmool oo barbayd ah borobayn ah laka guba oksijiin badan jawaabta sin kula jaan insha allah halo daynuna e halo radio jawaabta ان شاء الله ها، سؤال السؤال كذا ما يبقى نغراسة ها كم كربون دايوكسيد kanak
هاي كربون دايوكسيد sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aali kimistriga hayti ee la weydiiyey tartamayaasha daynunay ee jawaabta su-aalaas iyo ku biyeen wayba waa towsaxan hayna halo daynunay b hello radio warsan jawaabta insha allah su-aalasay jawaabtay iyo waliba yeeta waa afartan carbon dioxide kanak
Afa- waa afartan mool sax kanak
su-aalihi su-aalasay jawaabtay waliba yanagadaase waa afartan mool sax iyo qalad guddiga su-aali daynunay ee gordo waayan wayba haddii isku faa'iidaysayan hortaale daynunay b jawaabta iyo ku biyeen su-aalaas daynunay b mayba waa towsaxan hayna mar haddii kasu waayeen jawaabta guddiga
su-aalaas jawaabtiye oo a e b ba harkaso waayeen marka hore maysiin lahaa periodic tableka markii fiiriyaasaan qaabka fiiriyaasaan bidix imidig meelaha kugu toosa fiiri borobayn lambarkee ka jara fiiri dheydad badanga cabashaha kiimire borobayn horta inta kayaala curiyaasha lambarkee ku iyo elements lambarkee u fiiri jawaabtaha bahaasamayb waa sodomol periodics film fiiri
waayahay su-aal lamaad oo chemistry ah waliba laha daynunay b halo daynunay hello radio warsan daynunay indiyaar garooba su-aal lamaad oo chemistry ah walibaan dhiyaase satan megamol oo sulfuric acid ah iyaha bahaasa maditum ilaa ma dhaweysin shan mol oo sulfur lama oxide ah iyo lafalgala oxygen iyo biyo mar lamaada kanaga daynunay ee dhiga fura su-aale lamaad oo chemistry aw megamol oo sulfuric acid ah iyaha bahaasa maditum ilaa ma dhabisin shan mol oo sulfur lama oxide ah iyo lafalgala oxygen iyo biyo mar saddexaada kanaga megamol oo sulfuric acid ah iyaha bahaasa maditum ilaa ma dhabisin shan mol oo sulfur lama oxide ah iyo lafalgala oxygen iyo biyo jawaabta sin kula jaan insha allah halo daynunay b hello radio warsan jawaabta
insha allah biidnillahi ilkariim su-aalasay jawaabtay iyo waliba yanagadaase waa soddon iyo todoba dhibic shan mool kanak
soddon iyo todoba dhibic shan mool sax iyo qalad guddiga
su-aali la weydiiyey tartamayaasha daynunay b jawaabta su-aalaas iyo ku biyeen wayba waa towsaxan hayna halo daynuna e
radio warsan jawaabta ان شاء الله تعالى جاءت هنا نغراتها سبب بيبي لما شموت kanak
سبب بيبي شموت sax iyo qalad سبب guddiga.
بيبي شم لموت sax iyo qalad guddiga su-aali daynunay b la weydiiyey gorod waayan wayba haddii su-aale hortaale faa'iide ahaan hortaale daynunay ee jawaabtiyo iyo ku biyeen su-aalaas mee towsax ah
waayahay mar haddii kasu waayeen jawaabta guddiga
okay su-aalaas oo jawaabtii la kasoay oo aan dhiyaasii megamol sulfuric acid ah yaa habahaas markii tumi i lama dhibisin shan mool oo sulfur laba oxide iyo biyo la falgalaan oo la falgala oxygen iyo biyo dheh jawaabtaha bahaas mayb waa safayl in isku fiiriyey ilaa hadda periodic table kasin ku qaldan tumi i lama dhibisin shan mool oo sulfuric acid ah habahaas tumi i lama dhibisin shan mool sulfuric acid ah
halo daynunay b daynunay e هلو راديو ورسم daynuna indiyaar garooba su-aali koowaad oo biology ah walibaan dhiyaasa satan sheeg sababta lanka baahanyi intii aada uurka leh ee isticmaala calcium phosphorus iyo iron ada oo af soomaali ka sheegaasa jawaabta mar labaada kanaga sheeg sababta lanka baahanyi intii aada uurka leh ma isticmaala calcium phosphorus iyo iron ad oo af soomaaliga sheegaasa jawaabta mar saddexaad su-aalo biology daynuuna eerle walibaan dhiyaasa satan sheeg sababta lanka baahanyi intii aada uurka le ayaa isticmaala calcium phosphorus iyo iron ad oo af soomaaliya jawaabta ka sheegaas insha allah
برتن هاجري بوك ترتن برتي بجير دالكون بين الفضاني هو البرتي بجير دالكون hello daynuuna
warta jawaabta okay su'aal jawaabteen marka noqdaas ahaan aan kula tacaalo dhiigarada iyo adkaada imida laqaashiga kanag markale
so-oo unkula tacaal aada imida dhiigaradii oo waana adkaaysa so unkula tacaalo dhiigarada waana adkaaysa laqaa
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aaliilo weydiiyey tartamayaasha daynunay ee jawaabta su-aalahaasi oo ku biyan way buwaato saxe lama dhibco daynunay ee دولة بوسكتي ما يجيك يشاركك بتري
بوسكتي تلتهي دولة ايه أنا أريد أن نحفظها تلاشي عندك ايه قبل قبولك لمعلوم وين بلاي ربع سنة كورس ايتي لي لا قال لنك بعث تجيب تجيب تفلق وفضواي اه وين بس عندك ايه كوانك اللي أرهو كوانك دوي وراها دوي ويبك يا جد عدا حسين تكون جدك قولي ذا حربانة كواك ما مراه ويبك يقولوا نور حاج حسين من دهاياها أما هيرب جرجرة وإبراهيم قامو إبرا نعفق أساسا لكي أهي زلفة يكوي رأسا والمير خصمه والنظيف أه إن ندب لها تطاشر أه أوكي لذلك يا واي و بين أوف تايلر أبها نرتوليدا أسير قصلاي تكنينا مولد مقالي إني دادي سرب وحلاقة برو نانو سرقويو محمد نانو سرقويو جرشا أهي أنت أسبوا تتريشا ويك تسوي له وأنا وقصي وبعه
ولبها أنا نسوى نجر همين شغيه يا وأنا كسره هان همين شغيه جر هان هان جيله
يا يصبر جلاله هاي kele هان هان يجيش جلاله
جروب كده جرى مين شغال روم كلام مغاشي هو يك بسم الله يوم
horta ad maalinka juniyaag ma ka jar ma- maalinka qoojin mayne Maalin- Ah.
maalimiinta qoojin mayne جلال ها ها ya Ha.
هلي jiniya aan ku warhabari ما جماعة oo ilaahay ma hadana to balaanyada jir faamaysa ka lahayn iska jar lanku ah ah korsoongaad lanku lanku أما كتاب ليس الكويرة iska jiniya أما فما يشاب شيئا كويرة فرمني waka إلهي رسول بابك waa maalinta jiniya jiniya وقبل والله دولا لسناك lanku jiniya wala bari ma kaliyaada بريشي خمسة مئة khataru أما khataru كتاب ليس الكويرة haye أما فما يشاب شيئا كويرة دي faamay- faamaysa aad inta reed waawo ما يقول أنا ما أقول أنا قلت أنا hello daynunay ee Hello.
hello daynunay b Hello, Radio Warta.
daynunay b su-aali lamaad oo biology ah aan diyaar garooba walibaan dhiyaasa satan sheeg xilliga iyo iibada safayla ankobcaasa ama ankoraasa sheeg xilliga iyo iibada safayla ankoraasa ama ankobcaasa sheeg xilliga iyo iibada safayla ankobcaasa jawaabta siin kula jea insha allah
برتن هاجري بوك بين الفضاني هو البرتي بجير دالكون
hello daynunay
بسم الله الرحمن الرحيم شادي ورسان عدونا نطر تمياشي ديغان كدينوني بي سؤالتيتي جوابتيه ولبا يناجي راسيها يزيد ولبا يكتر راسي أفضل بلوت كبا
kanag
وعميبيد ما بيكور الرأس أفكرتين في بعض sax iyo qalad guddiga su-aal lu weydiiyey tartamayaasha deegaanka daynuna ay b jawaabto su-aalaasi ugu biyan weyd buwato saxan hayna halo daynuna e
warta jawaabta إن شاء الله جوابتين هذا معناته ها في أسبوع بعد كده كنك أكيد ولا بعد كده كنك
في أسبوع بعد كده markale kanak
سغال بلوت بعد كده jawaabta marka inka dambaysa kanag سغال بلوت بعد كده sax iyo qalad guddiga su-aali lu weydiiyey tartamayaasha daynunay b gorob waayan weyba haddise ku faa'iidaysiyan hortaale tartamayaasha daynunay ee jawaabto su-aalaasi ugu biyan weyd buwato saxan hayna mar haddii ka su-aayeen lamada xaafadood ama lamada deegaan guddiga
su-aali oo haytii su-aali lamaad oo biology ee tidhan ma sheeg xilliga kobcaas obada ama ibada su-aalo dawnay b idahan dhawayti afar bilood areen laakiin ibada may kobcaase aada markii lata uur saddex bilood ah
waayahay eh, afar su-aalanin dhiman dhextaalkii iyo su-aalogii iyo diyaar yaayeen ururka deedo iyo xuseen cadaan iyo siin ku dhabaha insha allah
بسم الله الرحمن الرحيم رمضان مبارك دمان تدوينها كتحن برامج كترت أقونات كراديو ورسم كل يوم بالكست رمضان ايه أو أنا كترت نسيانا تمن كحافظة ايه مقالة بيدوا همين والبمي بديار لن ايه إني سؤال دحتال ميلان لها كباندك أو لن كفائدة يو تدوينها أنا صح ديار يايان dhalinyarada ama ururka horumarinta deegaanka oo la ka magacaabo deegaan development organization of elisho ee magaalada baydhabo deedo waana abaalmarino qaali ayoo ka biyo doona hob ilaahay raalli ka nagad anta tartankan usi socdi ee dhegaystaha ka guulaysada su-aalo dhextaalka waa hamiinkii faynalaha tartanka oo kan dhexeeyay deegaanka daynunay a iyo isla deegaanka daynunay b ooyo haslwada xareeyeen ama ha kuwada xaroodeen tartankii faynalaha raadiyaha warsan ku socday bilun barakaysan ee ramadaan waa tahay haddii aan hore sii gudagala ee, qaybta nasashada iyo su-aalihii dadweynaha lanka talagalay oo hanin diyaariyeen deedo yaa sii gudagale lambarkiisi hanoola xiriir kortaa meebwa shan afar afartum iyo siyeed konton mar lamaada kanage shan afarti afartum iyo siyeed konton ka bilaabay su-aalo anka horeyta iyo dhaxtaalka ooka meel isin ku faday dhegaystayaal in isin sheegtaan sheeg bilo iyo maalinta iyo sanadkii diblanfuri masaajidka jaamac ee baydhabo ama masaajid weynaha sheeg bilo maalinta iyo sanadka dib ufurid lakasuubi masaajidka weyn ee magaalada baydhabo jawaabta siin ku sugaana insha allah dhegaystaanka horeeya siiya halo halo halo
Alo, haa walaal magacay meelaan warayd
Abdullahi Xasan Abdullahi xaafadda Dar es Salaam.
cabdulaahi xasan cabdulaahi oo ahna weeraha xaafadda daarasalaam cabdulaahi xaafadda saalan ku dheensadaa barnaamijka
Fasalan ku dhaysiya.
haye horan gudagal jawaabta
Jawaabta su'aalayn kadak.
masaajid jaamac sanadka iyo maalinta iyo bilal dib ufurid lakasoo biyaa koofada dhismaha hadda dhisinyo ku dib
Masaajid jama.
haa
Eh, kanak su'aalayn mardi masaajid jama.
may la koofaday inaad sheegta masaajidka jaamac ee weyn magaalada baydhabo sanadka iyo bille iyo maalintii dib anfurow lakasoo bi
Bilikowa, bilikowa.
waa tahay dhegeystaas eeda amaadsanyi khadka ku goohi dhegeystaa igo siyaana halo halo nambarkani wuxuu kula
waa tahay dhegeystaa higa siinoy halo
assalaamu calaykum وعليكم السلام ولا المغاي ميلان ورايد
axmed maxamuud waladaha kuwada deegaanka xawra dowlad daba deegaanka haawar dowlaadka magaalada baydhabo seelan ku dheensadaa barnaamijka
maasha allah sifayd sifayd haya jawaabta horan gadgal
su-aalo markan ameo dimafurida ameo marki kooda sulu furaya me dhismahan hadda misaad jaamac dhisinyiya la fade
walidahay koy su-aala sadex sideed lamada kun tumiya siyeedka bidisidaad
haya maalinta
maalinta maalinta mahaysaao isniin male waan waa tahay iyada mahadsanta iska dayta laakiin jawaabta mashaakna dhegeystaaniga siiray halo halo halo maay milana warayd
maxamed ibrahim umar maxamed ibraahim cumar antaw
xaafada wada jir xaafada wada jir xaafada wada jir saaxiibka barnaamijka ha dhawaaw
waan ku dhawaay waan ku dhawaay haya salanka dheysaa barnaamijka wada jir oo ka
faina faina haya jawaabta oran gudagal maxamudow
dhibaatooyinka nankana raadiga shuwaashuwaa dhismihii anka dambe mise jaamac sanadka iyo maalinta iibsa dib u furid laka suubiya la koobsaday maxamed
jaamac jaamac muroognama mudan iyada mahadsanta iska dayowka dhegeystaaf higiya siyaan oo nasiibka waldhado barnaamijka inuu isku qeyb qaadado oo bilaahi raalli ka nagado halo halo
halo
ha walaal magaay miilaana werayd
musaara deegaanka lokobara dabeedka bari aad ee gobolada baydhabo dinaga gowra loha wariyana weerahayta safar dheeraha gali hadhawaawo kalena
حميد فايل رمضان الكريم يا الله ramadaan mubaarak barnaamijka elanka dhegeen sidaa loo haawro waa tahay eedaan ku xuno dhegeystaas khadka ku gohi ma rajaana news dib hangala dhegeystaa higa siiyoy halo halo halo
ha walaalay magaa meelana werayd
cabdikariim maxamed cabdinuur cabdikariin maxamed cabdinuur cabdikariin deegaanka
baydhabo baydhabo xaafadeh berdaala seelan kula socda barnaamijka
sifayn walaal haya jawaabta oran gudagal cabdikariinow lama kuntum iyo lamadii bili afaraad oo shan maraad lama kuntum iyo lamadii bilo afraad oo shan maraasa iska dayta balse jawaabta saxda mahay ta iska dayka ka mahadsanta kalaa dhegeystaahayga siiyooy waa qeybogii dhaxa barnaamijkii dhaxtaalka tartan aqooneedka raadiyaha warsan dhegeystaahayga siiyooy waa tahay khadka yaro xun sa dareemahayna su-aalogaan mayb waa su-aalahan in diyaariyaan deegaan development organization of fidhisho ee magaalada baydhabo siyoy dhegeystaha daagali halo halo walaal magaay miilan werayd
ibrahim mukhtaar waay ibraahim mukhtaar jawaabta barnaamijka la socota
haddii isku day walba lama kuntum iyo lita bilitoowaad maalin
lamada kuntum iyo lita bili todobaad iska dayti balse jawaabta saxda ama shaakna dhegeystaha hegeysiyo halo halo halo
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma walaal barnaamijka la socota ha
magacaaga deegaankan warayd
absalaan cabdullahi cusmaan xaafadda boolidima xasan cabdullaahi cusmaan xaafadda boolidima salam ku dheinsadaa barnaamijka xasanow haya jawaabta horan gudagal xasan
beenta la furay masaa jaamaca dadka lamaada kuntum iyo afarta bilo tumunaad lamada kuntum iyo afarta bilo tumunaad balse ha dhawaaytay jawaabta saxda ama sheegna dhegeystaha iga siiyo iyo nasiib sheey halo halo halo halo halo halo
asalaamu calaykum walaal وعليكم السلام ورحمة الله barnaamijkii la socota
ها ايه دي مصاب haya magaaga iyo deegaankan weerayd
حبيب معلم محمد إذا تكو ويراي xabiiba macalin maxamed oona weerahay taxaafada ideeda barnaamij saran kula socda xabiiba
فعلا لنك الصوت haya jawaabta oran guda gal
لما كنت مية فرصة باللي تم كنت مية فرصة ما عندي ما ايه lamada kuntum iyo afarta bili tobanaad maalin jamaace ha dhowaaytay balse mashaakna jawaabta saxda ah iska dewkakan ku mahadnagaana dhegeystaha higu fiirino iyo nasiib shay halo halo halo wacalaykum salaam walaal cod ka koran aad waa tahay khadka ku gohi dhegeysta anka damboysiiyey iyo nasiib shay halo halo
halo radio warsan ha walaal
haa walaalkay magacaaga olib waa axmed cabdiqaadir xasan axmed cabdiqaadir xasan intayna weeraad axmedow walibaa koo wacaay magaalada baydhabo xaafada horseed magaalada baydhabo gaar ahaan xaafada horseed barnaamij seelan kula socda axmedow maasha allah si fayleelna socda barnaamijka haya nasiibka tijaabi horan guda gal maasha allah nasiibkay waan tijaabiyey mayba su-aala jawaabteediin iskiday mayba raadiyaha warsan cadaalad ma ku jarta waa tahay iyada aan mahadsanyi dhegeystaha sida quruxda badan fikir aan ku dhiibiday dhegeystahaas maybaa dhegeystay aan ka dambooyey jawaabti kooda oo kuuna weydiinay oo haytay su-aalo dhextaalka sheeg bille i maalintii sanad kadib anfurid laga soo biyay masaajidka weyn ee magaalada baydhabo oo dhegeystayaalka oo kiyo sheego waayaan gudubay su-aalo lamaad iyo qaybta dhextaalka dhegeystayaal meel koofaday sheeg gudoomiyaha ururka deedo magaashay saddexaad iyo meelihiisa ka dhaladay dhegeysta meel koofaday inaad sheegta gudoomiyaha ururka deegaan development organization magaashay saddexan iyo meelihiisa ka dhaladay eela koofade dhegeystaan koreysiyo helo helo wuxuu kula wadaagi doonaa haraagaaga waa tahay dhegeystaha higiya fiiriyaano nasiib anley inuu isku qayb qaada barnaamijka dhextaalka helo helo waa tahay dhegeystayaalka iyo dadweynaha dhegeynsadaayaan may ceeb ka ahaa in aan shaaxagayo buriyaan waa barnaamij salife elon kula socda hawada iyo dhammaan social mediaha ee may ku codsadaan dhegeystaha nasiibkan weeldhado inuus khadkaha gaal inuus aan cariirin haddii bus aflagaada iyo anshaxumuus barnaamijka ku damacsanyo waan aan ku mahadnagaana sida quruxda badan le aan ku iibgaadayaan dhegeystayaalka kalme ku codsadaan in sabarka iyo dulqaadka inay dhamuujaan hoob ilaahi raali ka nagada barnaamijkaana sii wadaan hoob ilaahi raali ka nagada dhegeystaaka jarosiya helo helo walaal magaaga milaan overait doygaaban overait magaagana barnaamij salan ku dhegeysadaa doygaab haya jawaabta horan gudagal joogadan kibay ugu kadeego waman tilifuri malaalose ilalansontiel
tahay iska day balse jawaabta saxda ama sheegna dhegeystaa sida usahan safarina meelana ha dhawaaw dhegeystaa hegesiyoy halo halo
nambarkani wuxuu kula wadaagi doonaa haraagaaga waa tahay iyada aan mahadsanyi dhegeystahaas dhegeystaha kahegesiyoy halo halo walaal raadiyaa isku dheerey sirkin fam
maay maxamir
raadiyaa isku dheerey maxamid waa tahay dhegeystaha higosiyaana maadaama waqtin hay halo helo halo ah walaal magaay milan werayd
magaaga lamad masalleeray deegaanka shigaaga ku weeraay ah shagaabo barnaamij salan ku dheinsadaa walaal
tefaileelun ku dhuusudaay haye jawaabta horan gudagal
su-aalaad maraynkana wala mayl koofaday ururka su-aalo dhextaalka diyaar yahay magaasheena la erow deegaan development organization deedo gudoomiyaha qofka ku e magaashay saddexaad iyo meeluus ka dhaladi waa tahay dhegeystahaasi iska day balse dhegeystaha anka dambooya siya iyo nasiib shay halo helo
asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة ولا الماي ميلان ورايت ibraahim aadan gurigeyga إبراهيم Suuqoola.
أنا سوق هلا هنا ويرها سوق هلا سلام كده إنسان إبراهيم شي إبراهيم fayl maasha allah eegeydana هيا إبراهيم جواب ترن كده قال هبا دايت
halkan jaakor gudgal maxamed xasan nuur waan deegaanka baydhabo واتها إسكديتي بس جواب الصحة مشاكنا دقيستيالك أنكم هتنقى أنا صدق قروح بدن لا يو أنا إسكديان lamadii su-aalood dhextaalka hayan oo ka ooyo nasiib waalada waa inay ku jawaabaan haddii aan si gudagala jawaabo iyo barnaamijka su-aalo shay ee su-aalo kood ka bilaabay sheeg bille iyo maalintii sanad kadib anfurowla kasoo biyey masaajidka jaamaca ee magaalada baydhabo oo hadda sideeda biyaana ah may bal furay labaati afartii december lamada kun tumi afarti mar lamaad hobakanaga maalin labaati afar taariikhda madaas bilo tumi ilamaad lamada kun tumi afarti iyo dib ufurid lakasoo bi masaajidka weyn ee magaalada baydhabo jaamac su-aalo lamaad oo hayti sheeg gudoomiyaha ururka deedo magaashay saddexaad iyo meeluusa ka dhaladi gudoomiyaha deedo ama deegaan development organization gudoomiyihii aan ku horeymay bahaayay maxamed abuukar cali mayna ka dhaladay tuulo laka magacaabo dhuubooy oo hoos kooyas goobgaduud buurey mar lamaada kanaga gudoomiyihii ama gudoomiyaha ururka deeda magaashay saddexaad maybwa maxamed abuukar cali oona ka dhaladi tuulo laka magacaabo dhuubooy oo hoos kooyas degmada goofgaduud shabeelow nasiib wanaagsan barnaamijka qeybashay kale kasii socdaan oo bilaha raali ka nagada lamada xaafadood may ku adsadaan ama lamada tartamyaal inisada isu kusii qurux badan tartanka ninka gebagabeya oo bilaha raali ka nagada maadaama uu ka faynaalihii tartanka iyin yoo nasiib un weeldhadaan inyo ha khatimaan sidaas iyo ammaano allah tartanka qeybashay kale un gudbaan
waayahay eedyada maasinyi ee xuseen cali nuur cadaani iyo su-aalowgii dhextaalka ee dhegeysadayaalka markaas lanka tirgeli barnaamijka qeybojiga dhexe inay una unku faa'iideyna bilan ramadaan su-aalo dhextaalka mibaa haddii ari ahayana ururka deedo deegaan development organization dhegeystayaal uu ka mid waa minkeen dambooyi ee tartan aqooneedka raadiyaha warsan ee xaafadoogii dhammaanka tartameen waybaa uu ka finalka hasurumey waana tartamahayaana daynunay a iyo daynunay b إن شاء الله ترتم كقيمة جدا حيا كجود جرنا لما ذا حافظ ودي قد كتلفن كه جري دونا برامج كسي ودان إن شاء الله برامج كمبا سين درسي دونانا أو سين درسي أنا عبد الله نور ذن جعيل ويا محمدين حسن محمد الحسني حسين علي نور عداني يا ولبا محمد داق يا محمد سلات أو قرب ولا كدر لنا استوديو يا حاضر كيين كم هندقان برامج كسيدي يوني كلو كيف هذا هاي يا ولبا ساسو كلا abwaanada barnaamijka lamada xaafadood ama lamada tartamyaal dhiirgeliyahayaan waa muxsin qaasim qaalib jaakole iyo abwaan maxamuud xaaji maxamed tarash yoonan mahadnagaan ustaad abubakar khaliif oo isuna uu ka stuudiyaha martaka e su-aalo hadiyaaryow iskuulka hoose dhexe sare ee kawaadir ee maamulka iskuulkaas nuuse e isuna eediyadan ka mahadnagaana korsanqaada oo isuna barnaamijka uu ka qiibku e mahadnagaana farsameeyaqaanka guud ee barnaamijka farsameeyahay waa maxamed gaabshe dhinaga kaamilada wayb waa maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleele lamada xaafadood iyo xaadiri doona ee qadka teleefonka haddii iyo ka jiraan iyo in kale halo daynunay e halo radio warsan halo daynunay b laba radio warsan eedyada maasiin lamadaba qadka teleefonka iyo xaadirka iyo su-aaloonin heri yaa sii wadada doona insha allah diyaar garooban dhextal kureed dubaytay illi bushiitinhaytay illi bushiitinhaytay kaberegsito barbartiya iska duubintay ilii bushiitin haytay ilii bushiitin haytay kaberegsito arinkayno babadoo haay waayan bogey bandiiradayno belegle
waayahay akhyaaray raadiyaha warsan magaalada baydhabo nool dararta muujada famka siyeetu siyeed biisan lama magahartis su-aalogya reedanka nagadaan oo ilahi raalaka nagada halo daynunay e halo raadiyo warsan daynunay e diyaar garooba su-aal fisigis e oo tikowadna e walibaan dhiyaase sidatan walax nagaantiyo ka dhaqaaqen walaxnagaan ka dhagaagi yamibaa ka dareerana karaar madoorsame ee lama meter ber sekan lama jibaaren wakta shan sekan ee hataba hasaar kaynaanta walaxdaas shan sekan ku dib meter ber sekan han marlamaada sinkanage walax nagaansho ka dhaqaaqen yamibaa ka dareerana karaar madoorsame eh lama meter ber sekan lama jibaaren wakta shan sekan eh hatabahasaar kaynaanta walaxdaas shan sekan kudib meter ber sekan haan mar saddexaad senkanaga daynuna ee iskule su-aali kowaad oo fisigis e walibaan dhiyaasa sitan walax nagaansho ka dhaqaaqen yamibaa ka dareerana karaar madoorse eh madoorsame eh lama meter ber sekan lama jibaaren aman wakte eh ama wakte shan sekan eh hataba hasaar kaynaanta walaxdaas shan sekan kudib meter ber sekan haan jawaabta siin ku rajaan insha allah
bartamaajere buuga tartanka darkaakuy beesmalkadaayo haa uwal barati bajeeradaalkuy
halo daynuna e halo radio warsan jawaabta insha allah wala jaabti miba noqdaas ahaan tumometer barsikan kanak
meter per second saxiix qalad guddiga
waayahay su-aali lu weydii tartamayaasha deegaanka daynunay ee jawaabti su-aalaasi oo ku biyan waybuwato sax ee lama dhibco daynunay ee
busakati ya maxaa tiri ayga sheekor maya bay baday busakati tula tiri maxaa tiri ninka sheego fale abwaanka barowga una madoha korno abwaanka sheega maya abwaanka dhahabibul wala warsaday maya hadda taas si sheega
sofiya jaakor runtiis jawaabta korkun
way baday busakati tula tiri maxaa tiri inti ka sheegta
horta busto baa yala boorba kaoqiiq baa isku sheegay cirka saadima ay saxay abale ay hadhawaay masaxi maya jeelo sheeg dhe maya qiiqu horta ma jaro oo meel inta waa jaalo dhamaastan dheh jeelo sheeg dhe aye busakati tula tula tari ah bus baa kacdo ah
busbusley busbusley daa boor baa kaceeraayeen laakiin busbusley haye tula tari tula tari tuley laakiin boor boor iyo bus isku mid leeyahay boor baa kacayo cirku shareereeyay leedahay maya iyo kiinkat yahay le bus baa kacayo tula tari ninka dara tula tari yala korsigo bus baa boor baa kacayo tuguye
waayahay su-aali washaana waaye lama dhibood doonay ee hadhiboodu horta way baa sheeg dhibay meeli nacfiga uun ka shalbakayaha nacfiga gaseen dhadhike ana dhaashagadi uun ka dhamo ahey way baa seen dhikey kawaanka dheera walaalaha doy way bakayaa jidcadaa horseed way baa soo jeeday guriga xorbane maamulaha kawaanka way baa dheereen nuur xaaji xuseen allahu akbar من جهايها أما هرب جراها إبراهيم جابوا إبرا هرب فايلة نظيفة كروس فايلة راش فايلة ميرك راش لو علمنا همين لي أنا راش راش لكي لكوها أهي لما يكال يوي ومعلنك لرسويتا بن أوف تايلر أوكي hello daynunay b
radio warsan daynunay b su-aali lamaad ofiisiga san diyaar garooba waliban dhiyaasa satan walax nagaanshisho ey waa walax nagaansho ka dhaqaaqi yamiba ka dareerana karaar madoorsama laba mitir bir second lama jibaaran wakta shan second ah tabahasaar fogaanto usadeeri amintaas mitirhaan marlamaada kanaga walax nagaansho ka dhaqaaqeen yame baa ka dareeray karaar madoorsame e laba mitir bir second lama jibaaran wakta shan second e hadda bahsaar fogaanto usadeeri amintaas mitirhan mar saddexaada kanaga walax nagaanshisho ka dhaqaaqeen yameba ka dareeray karaar madoorsame e laba mitir bir second lama jibaaran wakta shan second e hadda bahsaar fogaanshiga usadeeri joogta siin ku rajeen insha allah
bartayaa jire buugi tartanke garkaan ku dal mal fagaayo hoani bajeedadaa lagu fagaayo ho wal barti bajeedadaa lagu hello daynunay b Hello, radio warsan jawaabta insha allah waa lasoo jawaabtiye walada yanaga daataha waa toban metr kanag toban metr saxiyo qalad guddiga
waayahay su-aali lu weydii tartamayaasha deegaanka daynunay b jawaabta su-aalaas iyo ku biyan waybuwato sax aan hayna hello daynuna e hello radio warsan jawaabta insha allah kala jaabtime ban holaasa konton meter kanag
konton meter saxiyo qalad guddiga su-aali daynunay b la weydiiye gorada waayan way baadisi ku faa'iidaysiya su-aalan hortaala daynunay ee iyona ma gorna mar haddii kasuwaayan guddiga
su-aalaas oo haytii su-aali lamaad oo physics ah la weydiiyey doynunay b oo ku noogeen doynunay eena ku faa'iidaysado waytii jawaabtiya mayb waa labaatan iyo shan mitir
waayahay si ustaadka sheegay jawaabta labaatan shan mid hadda rarta weli ballaha daynun halo daynunay
warsan daynuunay su-aalay tumi saddexaad ee tartanka uuka oo nagadaasa su-aalay kuwaad u xisaabe dhacro weliba andhiyaase sidatan wadarta jibaarka lama tira oo iska higa ya e saddex boqol tum isada faraqa jibaarka lamadaas tira maybwa labaata ishan hataba sheeg lamadaas tira markale siinka naga xisaabo daynuna ee le wadarta jibaarka lama tira oo iska higta iyo mayba eta saddex boqol tum iyo sida faraqa jibaarka lamadaas tirana maybwa labaata ishan hataba sheeg lamadaas tira mar saddexaada kanaga wadarta jibaarka lama tira oo iska higa iyo eh saddex boqol tum iyo sida faraqa jibaarka lamadaas tira maybwa labaata ishan hataba sheeg lamadaas tira jawaabta siin ku rajaan insha allah
bartayaa jire buuga tartanka darkaa kugal bartayaa jire hawal barti bajeerdaanku deemal fadaayo hawal barti bajeerdaanku hallo daynuna e halo radio warsan jawaabta insha allah siyaasiyaatiga banaqdaasana boqol lixdan isagaal
kanag
boqol lixdan iyo sagaal saxiix qalad guddiga su-aali la weydiiyey tartamayaasha deegaanka daynuunay b jawaabta su-aalaasi oo ku biyan waybuwa too sax waa Daynuna daynuna A waa.
e daynuna e jawaabta su-aalaasi oo ku biyan waybuwa too sax aan hayna hallo daynuna b Hello, Radio Warsan.
jawaabta
Insha Allah, waxay tartamayaasha deegaanka Daynunay, eh, su'aalo jawaabtay oo la beenay gadaashe, boqol konton iyo lix.
kanag Boqol konton iyo lix.
saxiix qalad guddiga su-aali la weydiiyey tartamayaasha deegaanka daynuunay ee gordu waayeen way baadisi ku faa'iidaysayan hortaala daynuunay b jawaabta su-aalaasi oo ku biyan waybuwa too sax aan hayna mar haddii kas waayeen guddiga
su-aali oo an ka horeeytay hayti xisaabto oo an dhiyaasi wadarta jibaarka lama tiro oo iskihiga haddii wadartiyo eto saddex boqol tumi i sida waa markii lama jibaaro tirooyinkii ah faraqa jibaarkana eyi labaata i shan haddaba sheeg lamadaas tiro hortii miba dheegi jiray barnaamij ee reer baydhow lanka markii iskool dugser dhamaay jaamacada ambahel ardibida limbaha jiray awkama er jiray lere awow adduuni may ka dareere xisaab xisaab habaroy sheekadii dhammaati walaa inta laka sheego waysanyi ciyaal kalaas for sheego koran laazim may tartamahay dadkii tartamahay kumid ee macalin sin dhikaw xisaabta intii meel roogo lukuyaaw unug fon for ee fadhiyo lukuyaaw xisaabta ana sheegi doono si in fudud lakin sheega dheg tuma ilama iyo tumiisadu tuma ilama lama jibaar boqol afartii afaru tumiisada lama jibaarna boqol lixdii sagaalo iska dar saddex boqol tumiisadu boqol lixdii sagaal boqol afartii afar ku jarna labaatii shango
hallo daynunay b
Oo Radio Warsan.
su-aali ka dambeysay tumi afaraatan diyaar garooba wadarta jibaarka lama tiro oo iska higa iyo e saddex boqol lixdan iyo shan faraqa jibaarka lama tira maybo labaatan iyo toddoba hataba sheeg lamadaas tira markale markale kanaga wadarta jibaarka lama tira oo iska higa iyo e saddex boqol lixdan iyo shan faraqa jibaarka lama tira maybo labaatan iyo toddoba hataba sheeg lamadaas tira mar saddexaada kanaga tinka damboyti wadarta jibaarka lama tira oo iska higiya ah saddex boqol lixdan iyo shan faraqa jibaarka lama tirana maybwa labaatan iyo toddoba hataba sheeg lamadaas tira jawaabta siin ku rajaan insha allah
hawal barti bajeerdaanku deemal fadaayo hawal barti bajeerdaanku hallo daynunay b Oo Radio Warsan.
jawaabta Insha Allah, su'aalo jawaabtay oo la beenay gadaashe, tumi saddex iyo tumi afar.
kanag
Waa tumi saddex iyo tumi afar.
saxiix qalad guddiga su-aaliin damboyti tartanka ee la weydiiyey tartamayaasha deegaanka daynuunay b jawaabta su-aalaasi oo ku biyan waybuwa too sax e lama dhibco daynuunay b
koodmayn kuleel dhahay kan dambe allahu akbar Mm, maxaa ka yaga anigu haasaado ya daa kolo ku kooday ku kooday he gesoe dadina diic lama dhabood waa kama dambaysti way wadaay kama dambaysti waay seeweelehe daynahay way baa dhibco xal dhibcood way baa singidhibata anka weyn oo onka oo oo aadanka eh oo onka kuus oo onka feeraysan way baa tindhikay iskoolka oo su-aaloha diyaariyaa soonkuna hanin diyaar yahay oo si kastaba han diyaar yahay oo si kasta han gedged yahay wayba waa iskoolka dugsiga kawaadir oo si dhaxe sare ha korotaana amana wayba ha ka horjeeda isbitaalka dasareera umoga teen waday iskoolka onaga hojees jaakolba meelala jeys iyo walbaradi kan kala husni haay oo yani hadda walbil su-aal ka jawaabayaan adin unaga meelanka den barnaato iskoolka kawaadir tan saddex tan labaad inta jiyey kasaase ay baan dhiibay kasaase way baan dhiibay gudoomiyii hore ee daynuunay way baan lahey usiyoonay way baan dhiibay tagtarka tagtarka ee dhaqanka lamaadyo yaa wayba anka dhiibay dabcadan dambuut iyoonay jaakob inka darada waan iska horjeednay aniga waan isbarsadaan daab haddana waan ninka iska horjeednay waday tan kale lama lan inta indhag lama lan kale hagoojiye oo dhibcadan dhaaban way baa meyli ana walaa jeeyi jiray maamulaha carro tyler taylor iyoonay wayba muhadiicaato afar lan wayba lamaada qof doonada rogta taktarka dhaqanka lehe ibrahim iyo lehe ibrahim ibrahim lehe jaakul hamudan ken kishay meyna kajiya hay kutooboon ka raayo diyaaro iyona too gudoomiyii hore dhaasiyo nankaas way bucaayay dada hogaamiyay dad oo inka yaraan labaatan qof amal eh yaa hogaamiyay tumun sana ma wayba dareerani me tumun geelan dareerow madiyo seerin madiyo seerin waa soo biyaan waayan duuga isu dhiifadan iska khilaafin waayo markaba bahayada matalan dad matalan oo meelanbay yaa hogaamin jiray ee dhaasiyo gudoomiyaha dhaasiyo sidaas iyona tow guul daynuna bi
waayahay su-aalaas oo daynunay biyo ku jawaabeen iyo anka damboyti oo haytay tirtumii afraad ee tartanka owka waan waliba haytamiinkii ka damboyti ee tarta aqoonaadka bele barakaysan ee ramadaan ee warsan laku daadihayay haminadii laha dhaafi hamiinkii inka dambooy oo barnaamijka una qabdaana si kooban natiijadii si degdeganka dhawaaqa doona madalka dhawaaqa kubacda xaafado kaalinta koowaad iyo kaalinta lamaad iyo kaalinta saddexaad shalgalay yaa wali codsaday inta tiimka kuwada dhawaaqan kaalinta koowaad xaafada galli kaalinta lamaad xaafadaha kabati iyo kaalinta saddexaad kooxdaha kabati si degdeg ah natiijada hooba diyaar eta kubacda maadaama gebagaba eta iskuulkii su-aalaha diyaar ee maamul shenil roogan dadkii barnaamijka taabagiliyay ee garab walaalnada roogan abwaaniintana roogan daadihiyaashana fadhiyaan farsamayaqaankana fadhi wala suubi doona min hal daqiiqa oo qof kasta ra'yi ama dardaaran ama waryaabay stuudiyaha ankayaa badanaay muddada labaatan sagaal kahmin ee hoolan dareertay iyo si ka kooban dhalinyarada sii doon stuudiyaha kusugan marka wala siiyay maxamed daaq iyo natiijada lamada kooxaad isku dhawaaqa wala ku cusaan antir raasi kaalinta koowaad kaalinta lamaad kaalinta saddexaad
waayahay bismillahi raxmaan raxiim tartankii kiinalahay uu kumayba ka tartamayay tartamayaal shal ee deegaanka daynuunay ee iyo weliba deegaanka daynuunay b tartamayaal walba sida barnaamijka hay mayba la warsaday todoba su-aalood ka bilaaway daynuunay ee mayba la warsaday todoba su-aalood mayba se sax aan ku jawaabeyna si dukumad ah wal ka faa'iidaysayana ma helna saas dartee mayba la kooyana lidhibcood kahihijiyey daynuunay b yaana mayba la warsaday todoba su-aalood mayba se sax aan ku jawaabeyna lama kumid ah hal su-aal oo daynuunay ee habaalmartin ku faa'iidaysadan iyoona mayba la kooyana shan dhibcood wadarta guud oo dhibco daynunay e mayba lakoytay li dhibcood daynunay b nimayena mayba lakoytay shan dhibcood oo kamayba kaalinta koowaad galay daynuunay ee tartankii dareere tartankii bali barakaysan ee ramadaan idaacadda warsan ku dareeri kaalinta koowaad maybaa galay deegaanka daynuunay ee sidoo kale kaalinta lamaad mayba galay xaafad tartamyaalka oo kala tartamaasi daynuunay ee owaana ee isla deegaanka daynuunay b iyo kaalinta lamaad gali kaalinta saddexaad mayba galay berdaale ee oyena ciyaarta inka dambeyti hakabati yaa kaalinta saddexaad galay waayahay idaa maasanta maxamed daaq maxamed salaadaan dhibase kooban dhexdaalkii su-aaloogii bal aynka dhibac badan qofka labaad hakiyo qofka saddexaad si kooban intii aan dul martay ayna ku codsadaan wal hal daqiiqa ku yar
bismillaah dhextaalka mayb waa taabagelyaan dhalinyarte deedo xusniyow horta dhammaan tartimiyaak mayba dhibco mayba haystaan isku mid oo kale markii kareeba hal hal hal hal tartama kaas oo la rabo xasan aamin maxamed oo ana weeri xaafada tawfiiq xusnka dhibco badan mayba haysteen lid dhibcood xasan walaahi keri dhammaantiyo mayba haystaan lama lama dhibcood mayba tumishan tumishan qof tumishan qof xasan marka lagu bi mi afar qof iyo mayba ee mi lama dhibcood haystaan xasan mayba haysteen lid dhibcood keliya waayahay eeda amaasanta dhegeystayaasha kale barnaamijkiiona ka hirinayna eeda amaasanyiin si hore in sheegayba min hal daqiiqaya sii doona dhalinyarada maamulaha iskuulka kawaadir oo su-aal diyaarinta iyo damboy sii doona iyo garab walaal mas-uulka hadala doona absho ka hadala doona laakiin si guud wali fadaya cabdullaahi jecel inta ku bilaaba si kooban cabdullaahi labaatan iyo sagaal hamiin weli markhaati ku haya intii istuudiyahan barnaamijka iyo guladaadi heesi hal hamiin kuma daana ad anmasana ama lakiin bedelna marka si kooban wala caqabad eh hooba la kulantay marka hore waa caqabad
eedyada maasanta muxudiin xasan maxamed muxudiin xusni dhammaan saaxiibada istuudiyaha iskala salaamtikiin damboytay walcaqabad eh sugan iyo saasoo kale salaameeya mahadnage su-aalaada i weydidii maybu horta su-aal eed iyo cajiiban walcaqabad ee markii leera caqabado badan jaran halkumad halkumid ee maybu waa xaafad ada xaadiridii oo ada diyaaradii lamasaa oo kale ada diyaaradii yaa haddana may waayas ee nambarka iyo kin qoren oo la kula xiriiray waqtigii barnaamijka uu xaadir ahaayay adii la koofade adii xaadirinta ka abrisnaaytay la kaleeyay saddex saac amankii istuudiyo laha fadheedii xaafadda midada weertol nambarkii ku waayaysa marka iyo dagayaalka hor ahaayaan culeys badan jara caqabada tan inka dhib badan haysa taasa haytay horta
maxamed salaado kiije maxamed may kinkiyaa badnaay labaad sagaal ka minta fadhiyada
labaatan sagaalkii fadhina xusniyow horta lama barnaamij inka barnayti inkastoo badan horta lamaas lamaas koley intaan sheeg dhibaa codsada lahay maadaama hal hal ar laakiin lama kuwaalida ta kumid a maybwaa horta ti abwaan jaco abwaan tarash usata kahor laas caanood useedi usi tiimta ergaa useedi usi tiimkas ha qof ahaayeen si bankin sheegay macnaha waa kusameeyla saadeen macnaha reer deegaanka dhan macnaha layaabin mobilka ale macnaha dad binaadin ama kacalna duwaala kacaali horta taan inkiyaa badanaatay oo inkimajiz badanaatay taas ahaatay tan kale tan kale lamaad iyaanba hay tahay mihimiya kumid eh tartankii oo hagali barnaamijkii qalanka waa la qoraa iyo jaabka hijari jaaka tuugay jaaka buluugtan jaqa haytay qalanki qalanki wahin bah wahaytay in mudada macnaha milasaa xiliyo waa la qorfadiyo tartankii waa nisdiyaari istidiyan qalan yari jartay kaalaha miga halkaas qalan bisa ay yaali xabadkii waa jaaka tuugaya boxnight macnaha hoosaan galay macnaha hoosaan galay
microfonka cabdullaahi indhaw qalanka sami lamaas inkiyaa
badan hegina madaas fadheeda korta surintaa hees iyo Fadhiga ku galaan jirta, jaakule, iyo gurbaanti iyo jaakule.
gurdigana jiraan. War Jaakule, kuwa fadhiga ku jirta.
fadhiga doongi baa kala fogaatana maayo.
Haye.
Fadhiisaan.
Aha.
Allora ila dadba uu ka dhan ka helay gurbaanti iyo heesan waa uu beraanti dhangaa meeyii ha galay ciyaarkii kuuri heraantii Hmm. an i gure ogule haddagayna an i gureyn haddee loo xaafidida balana waya bal waa kuwa nacalaabi bal maxa haray oo dumarkii ay heerihii aan ka seexan weynayo carruurtii dumarkii heesaha iyo balaaya baa isoo kari waya kuwan bay ahaayeen war hadda waa kan dhikan bakeekaas kan tufiil fuxmaysi kan waya bal waxaan bay ahaayeen xalay waxa meesha oo meesha day kan kan
Sumbanza muskarasana.
Buat Eropa. Buat India buat Malaysia.
Sumbanza muskarasana.
oo dugureega aan baaba imooyeen kuri war waxaan fiiri war waxaan way wax haray magaala qasay aad iyo wasaa warya ada aan imooyeen bacda wildoe gureegi dhiyey Meesha koreen.
sidee wala taaribahaas baha mari wiyo haye ee, walaashaa siyaasa ha labaatan sagaalka hamiin oo dhowr hamiin kumidan aada noqonaysi ee, may kinkiyaa badanaa stuudiyaha kulkulanta may ante waa mikrofon yaable yaab intu mikrofon hooleyay wasday bahayday haye ah haye ما بان شيء
هي.
ما ما يا رجال ترتني هو يا يا كرمي hayeeda maasantay تمام جنان hayeeda maasantay آه، ما أحسنت.
tarshe hadhow adin آه ويبقى إن شاء الله الهلوم اللي يبقى زيادة بغنايتين حافظ أن أنترت معه حافظ أن أنترت معه أنينا قصدي يا ري حافظي مراقي ولا يس كل لغري حافظ أنينا وكا ولا ها يا وين زيادة بغنايتين حال لبع مهل
sidii dhan سريع لبع مهل haye لبع لانا انتكم يلهمين كسنك لبع مهل haye maxamed deqee
بسم الله الرحمن الرحيم حسنيو هنهمين همينة كومد إيه يا ترتنكينا دقيقة كلمنين يا إذا عد كوي إذا عد يبان كوي استوديها مدينها قلاي qofkan koreen aragay adi hayti xusni aba oo dilaayaha gadlay fanaanada geesoo kufarayegantaa hool hanisfeeri Een, qofka kale ana waraysadaa ismageyga idaacadda weerar la hagaada aanu lahay qof kale mahayna jeceelow siin barnaamijkeeni daadii la fadoo hay habeenkaas ana khilaafa dhibaha iskhilaaf adhiiba ama oslaamda uu ka barnaamijka inuu u doone mase antarka shaabta u doono haddana may dhiiday ani barnaamijkii ada i jeceelow isla daadihiidan haddana waa isla badan baawarka oo iskala hooyin taasa inkee badanayd eighty eight xuseen yee hadhow tookada lahadeeri hadhow
okay xisnoweydaa mahadsanta lamwal yaabo aragay ana tartanka intii labaatan saalkan hamin socdi ma inkiyaa badanaysay hamiinki abwaanimada la indalacsiyay weliba un oo shan qof e yaa awaan tarash hadaladiis may kumid ahaysay waysan dalacsiya ooka ma etiin abwaani us eraayada koo bilaabay eighty eight walaana kaliyaabe ma haytay abwaan hobeler wayba eesanko ana laasuuga balka daago abwaamu eliitay idirowta sidi jarke abwaamu markiis eraay taasoo inkuya banaayo maxay marna eh, inta tartankan socday iyada maadsanto xusni waayahay eh, korsoon qaada si uu ka martan yahay si kooban oo kala roogtay oo kamay eh, la dhiiday oo stuudiyaha ka aragtay Eh, si kooban maasha allah horta weli baa ismanaha iyada indhigan siday uu ku habmanaha maadaama khatanka yahay taas reeb waay oo inka fadalahay abwaanka weyn maxamuud xaaji maxamed tarash ilaaartia xaroor uu ku heli ismanaha ninkoy eri marka barnaamijkan eeda aan la dhiisanahay waana la dhiisanahay haddana weligiin hoo ka socdoba soon kasta ilaahay roo nadir fiibu marka eeda barnaamijkan aan feylay barnaamijka ka doorta mule laakiin marka taariikhyaalka la isweydiiyo lanka lankas adan meeshan daran la isgaringa toowaha tuganin oo walaab laanin marka hore haddii aad markaan xasuusin haddaan idinaan min weyni karin tegi jeega lanka saaxiibka meelhay hadda kahor israanahay ba saaxiibow neefku gaale oo aan laha jabay oo jabsanaan dadka garabay iyo weel raasiya ha ilawadaasayes ilaa munaafik mal haga mal hawili karo jabsigi baabura laha saaray marka bani beel ma ijey doonay dhasita baabura kan wili baabura baara la dalay wadaay duur leela mara inta leela marka tuu magaalada sani oo duurka dhayaal wili magaaja naata la wili ilaa hadda intuu zeena ma yaray saaxiibow dadkoo tuuriyal weedaan iyo adiga iska daree neefka gaala aan sarasan neefka wal goortay waxa rafaama meelatay baawar magalo wala isdho wala gudo markan baawur la hasaa iyo gaardamari wala mushmushka ninka dhagala beed kale la sheena beed kale lagu qaada waayo huwaan rag tuuriyal weeddaano yal laga si dhulkuma kasaan markan hooba neefka gaala ilaan saray neef neefkii ada dulunba dhulka qabsan yalla korteeda marka duurna iska gabad tuujaalka inta la dhakay marka gogolmadaha soo dhulki bacaadka doogiya sali huweridi marka yow intii oo dadka ninku kooran iifanaan lase hayee way iifadi anna madan lanqada muusan garan masaa ma kuway hundul dadkan yoom shishaakaysaan shishaakaysaan doonta ay hafiirmaan lase ribahin an hundulnida si anan hundiyaay may ha ekay bus arha ay farjisan ma ay walaan hakay farjisan mahob aan hakaay waraabana mee la surmoog lahayn oo halmudo wada raaiso ormeel kuku goosaayo hadkahay qaylee maduu geed la korowno oo ada oo geed kasta oo ada kor kor galba galaba kan hakiila laamay dhulka isgeli koya intay wada kor korto male may qalbigay gallay tuuriyaalkii ma meelay indhe kan in kutaban tuuriyaalkii marka meela adag alhamdulillah tuuri marka tuuridi gobado garan adag oo tuuridi gobato wala ka dhowtmasa tuuridi ana gobadaba mutay gaari lamka dhaas ana garan marka dhowda garobo aan saweelo ana migliga marka marka la soo geeyay ana kaartadii ha inka dhawaay oo amula ka fakada koro galbeey gal inta adduunyada ka obsadi oo warsi toobi dana reeta midkiini hata oo ku biil may haydin naafti gaar ee korsaday may galbeey ha ka dhigay bugun kaliya hoos ah ku bayida gal galagi ana ku tabar gal sidoo kale ara tan naas ka dhag ana jana ka fago bigo naas ka dhag gal suurida adu weeyto waan gal sube buje tala ku duwa han dhagal marka marka la dhagal toorada la gal toorada la dhagal ma toorada ma bas meelana ku qofsay ma ku qofsay waraabadu waan badin duwad wama haliyaha aameen wada aan dhigo ma bilaha leey markan ayru
waaya hay ku soo qaad eeda mahasanta eeda mahasanta wala siyay farsamaqaanka labaat isagaal maalmood barnaamijku farsameeyay qaybtaas gaarka gohon kajari iyo rajeyaan inta shireediya kuwarama qaybtunkan usayna marka ada iyo mixerkaas iyo computerkaas me caqabada san dhag obsaday adaha koobaas horta idaa maasintaa husni amiinkiin kayaa badanayd ama ninka dha badanayti ewal bahaytay intana farsamaan kajari madi oo isina fadheetan labadaha fadlaa haadari jaagi oo xafido la waay minihii yaalay laakin shagay waay ha
way waay jaagal waaye marka heerata barnaamijka maskuulku deeray jaagas moganaay agaasimiga kooy marka heer mildira jaagka la hiriiriyo ko usublaasuubi aminkinka
adamikas ma eedinin dhididaasi marwaxadba kenshadana habeen may dhaayta in dhulin farsamgaanka laanka laay ani may bota waray hay sidna ani may dhulin bare may kirnay marka min jabra dinaay waayahay eeda mahasanta walasiya kameramaanka oo stuudiyaha mashadhinay ridii tobankii danba sababtoo wali intaa ka dhijeenaha bahalkii solar oo sboiler ha sboiler oo madadhuuro iyo rafaad badan ku gaadni laakiin kadalaankeena tabi kadalaankeena oo tabi suur marka malaalisa kooban tobankii dambiga ee meel raadiniga baro bulshada iyo youtube-yada iyo barnaamijka ugu shaqeeyasi si kooban may ka farxad geli
wallaahi xusni hortaydeeda maasmitin dadaalka badanisin ku biidan barnaamijkan tarta aqooneedka xaafado magaalada baydhabo horta barnaamijka markii bulshada dhiwan sudaayeen la fududa laakiin markii la dhex roogo eed eedaan dhib badanta ana waxyaabaha qaar mar qaarkood xataana markaan fiiriy shaawartada oo kale jaceyloy iyo istaagka oo mararka qaarkood oo sida la rabo oo kale niida galaasi tartankan isku dhaaf xitaa meel tartan laka sheego qofkii hamaga qaadata kuwi ku kansal sababtoo barbaleenka qof kor oo tartanka wadi qofka ha diyaariyo saxaaysada qofka tartamo warqaba iyo qofka dhigansadooba dhibka weyn dhamaro marka waxyaabaha oo kale hadday inkiyaa banaan hadda xasuustoon meetaa lama hamin kor ama ayta lahaa tartamayaasha xaafadoo mid ku mid eh oo tartankii eetantii oo su-aal kasta la weydiiyona ku jawaabeen marka damba su-aal hataa martay tartamayaasha kaleeta iyo ku jawaabeen heeras lase wada eray intii stuudiga ku wada jirta nimantaan maayo see xaal sheey ku bacda markii su-aalo lan bedelayna iyo hobseed galen oo ku jawaabi waayeen marka taasita waxyaaba inkayaa badan ahayta tartanka inkumid ahaytay iyo dhibka badan oo tartanku lumaro oo oo intay diyaarinta iyo dadka tartanka daadiyaayaan dhibkayo ka jiraan oo dadka kalan ku warqabna dhigun sidaayan keliya wala noogoo sidii isku leeyiin laakiin shaadidaas maro qofka diyaariyo ama wada barnaamijka iyo ku warqabna marka maylaha ka kooban yihiin barnaamijka tartamayaasha ciidan mahadsanyiin laakiin maysan ku dhib badanayn dadka hadiyaariya iyo dadka daadiyaayan iyona mahadgaar leeyin
waayahay maleel eeda mahadsanta anina koobanka darsada walaa inka farxad badnaay weliba kuma tahayna dulqaadka istuudiyaha ku jari gaar ahaan abwaan maxamuud xaaj maxamed tarash iyo abwaan jaakole oo dadkaasi meela roogay dadka ninka da' weyno oo mayla eraay ninka waaya aragsan haayeen oo mayla eraay dulqaad badan muujiyeen iyo dabeecadda qurux badan ay kala dhaqmaayeen iyo tiimka garab walaal oo iyona may la eraayso qurux badan oo degan iyona may la eraayo stuudiyaha horlanay kala daadihaayeen iyo ustaad abubakar oo suna hamiin hamiina kumadanta nambarka idaacadda ku sheegni owaatanin jeedi oo eh qisha la weydi marka nambarka walaan umadi horan sheegni oli haytay xaafadi dacwo dhabta culeyska maadaama uuna saarnaay inti xaafadi dacwo dhabta ustaadku weero koran oo lakushaafi laakiin marka dambol inay tahay inti lan weer inti lan qisha marka isoo nambarada in laku dami oo rafaadsan nambarkuna idaacadda mar dambal ku sheegnay hana eri marka yooninka badanayn culeyska kala daadihinta iyo mayl raay su-aal qaybinta iyo xaafad oo intii walqaladi og naftarshay su-aal inti qaladteed ogkeeg obsadaasa iyo mayl raay walbadana isku jaray marka welinimadaasi waa aragnimo badan iyo u adkaysasho badan iyo intii barnaamij haddii ilaahay deersi sanado kale oo qurux badan oo soo kalena maran intii wal badan kuma bedelna marka gabagabadii waliba siiyay ustaad abubakar si kooban su-aal diyaarinta caqabadsa laku maraay
maasha allah mahadsanto su-aal diyaarinta caqabad eed imihiina laku maray horta haddii lankas caqabad isla kulmi sheeg leera caqabad inka darnayd meeba haytay xilligo tartanka sanfinalka ninkos diibka hor tartamaas xilli oo tumikosa ibar camal itaa meeda in sheegay urka lama tartanga jarte anoo hal tartan bay markaas diyaaroway tartan kale jare haddafa dhulka diyaar oo macalimiin janiyo midniska kooyanay wala isla diyaariyaynin faralinkahayn lankas idiis jaro afurul ka maganyi markee meelaha ku dhagayay telefoon waa diray meelana sekoy ahaada dhiniga maadooyinka ha diyaari ka ha diyaari abhar fadhow su-aal roroo la galay adah ninkii ana inkayaa badan ayti caqabad ahaantaasa ayti marka may kala fadaayo maadaama tartanka og haminka inka dambayta eto arin haminka inka horaytay warfaha fadheeda eto sheekada yar oo fani ah lama fadaay laakiin insha waqti mahayn sheekooyinkaas fadaa waljiraako intii intu kubaahi gaar ahaan sheekadaas nanka dan lahaa heer hooseed safaalin dhugunsado heer hooseed haddii lakoobasni ama lakoorooyo qaabka walaha nagsiga fadi sheekooyinku dhex faa'idaysay heer hooseed safaali indheega sheekadan inta aan inta ka sheegay meebaa iyo qasab hayta isin bartay abwaankii sintaayar sanaanin sintaayar sanaaye markas horseed le maanay horlee jara horlee jara sanulaayana yaawaa geliidan sinwalewan abwaan horjaraw sinfadaay horseed itin aqoon yahani itin rumu reer miladar iyo su-aalishan ku jawaabasaan afkiis la qabsado maca alasaf laakiin holooyar may ku dhiibay meelo dhaqan xumo ah ila- ilaa rasuulkan caleyhi salaatu wasalaam markii war sheegow khayrukum axsanukum akhlaaqan markasa kan siinka akhlaaq feelasinka khayr badan araraay haddii laakiin idaacadda dhabtee aflayaadalaha kulmudlanka dhalife kulaal qabada wal ka sadhiyaan laakiin warbaahinta inta ay kala wartu ah okay wala dhihi dhiyan sheekadan yar oo hasootay halmar ilfaan qisadii dhiso oo muqdima carabiga ee badanaa qoraayaan lama qofood saaxiib ee ku dhex dhiibinta kahor adduunyada mee jira ilaa saaxiib sooreed iyo saaxiib lilahi wala rawa jira labadaas qofood runtii ma hayana saaxiibo oo lilahi iska aalaayan laakiin markii dhibka kooyo la fahmay mar- saaxiibka runta ma laskasay markii oo ada dhib i joogta dhowrta labadii qofood saaxiibada haayeen koo ku mid ee safar ha gali labada saaxiib koo ku mid ee safar ha gali lanka markii safarka ha galeega saaxiib saaxiibka eh boorso jahab een yaalo saaxiib shaynanay falay boorsin jahabka ee ku qari waana an dhiibo ahaay safaraha gali baryey diyaari korfade saahibow ana diyaari korfadaha baryey boorsada malabka duduuna in yaaleed boorsadaas malabka eh idaban dhig maadaama keejisha culisyo diyaarada balsaaro beesi la ogaaday ana lay diyaaro karo inta jabkoyarintee gal diyaarada masaalado saahibsheen mistamay boorsada dahabka kajarla inta heri aaya qufulaana inta siyarlaha kiiri afka malabka ku mari saahibsheen shan ilaa hawlilaahi nima jarta lankan saahibshay dahabku iimaa erfadma ilaahi nima jarta kii kalena markii saaxiibtiisa watay diyaaradda ku jeeyay elbooka hadaa kunagadi hadda ideko ay boorsadii furi boorsada maaga afka malag ugula toobla furi dahaba ka jar fikiraha kadhay loor hagaaday dahabkee gadi jiirgaan malab hagadi malabkee ka shubi boorsadii ilaa adduunya markii la shalqaadan dikrasenel shalqorade maha warqadaa la shalqoradi suuga la saaray wankan suul warqada qori kanna qori ana oo ah hebel hebel saaxiibkeena baan dhiibaday boorso malab eh madi ormis dhiwaay malabenki dhiwaay boorso malab eh lanki kalaan anin saahibkeena baan haaya boorso malab eh wadagi dawo koyta ay garle lanki malabnimo rinki dhiway garle ma hor saata feel baan sheekada adikii faabsanta lanki hanagada safarka koy markii safar ko heesa haya boorsadii malabkiisi malab run aba ka jara madankoti beegahay laakiin hagaada idiyala koy haddii boorsadii lankii idilakooy maalmo kudib walaan baahada soo goljeesis ele furi waa malabab ka jarinta saaxiibkaan kolay saaxiib boorsa tahab akin dhiibaday malabkiisa waalan taa warqadu ma garan malab inta indhiibati waa ko dacwo haa saaxiibkaa saa hooli kuma wangulanaahay gar i gardarmu ku fikirne maxkamadda sabay maxkamadii iska haadiriyay lankoon boorsa tahab indhiibay boorsa malab ay sii warqadaha ambiye warqado ma eta suulka umay suulka computer habla saara abehe warnima qaldantaa waalantaa wala suulka bandki ale lanku haan dhibitay daamin dhibine gohad baasku dira lanki suwaalo waaye kuleel ma ee gubasho lankin saahibshay ma dili koro wala suubii kor male kaarti fikiri marka kaarto see lankun hakukumad sidaas xoolaaga eh ha dahabkii ka ama dil an samayn saakinagaas lankii bixi duurka galay duurka galay intii duurka muqnaay daanjeerkoo yar unug ah gobodi daanjeerna xayawaanada la tababaraa kumidayay daanjeerkee tababaray si faylen tababari daanjeerkii tababari may ka tababari daanjeerkii marka khamiis eg madisha galay daanjeerka moosa siye waxyaaba macmacaan ee siye markii us khamiis booranka galaban tume daanjeerka meel baray marka lankan haddii khamiis booranka galab kuroore oo khamiis atagalan ha karoore daanyeerkii hataa barda daha dhakee markii habahe lankii saaxibshay idisan kooy saaxibshay oo wadaaditi suug ka muuqanta onagoo marxabid iyo foom kooy oo afar bilood bay jar onagii hadilankan idi lamiraya onagii haday waday tuulo kala jiyay tuuladii kuwadi way iska qabsadeen onagu inta ku bay haafaday diriska walankoo daw koo saaxiib haaba jarteen oo iskhilaafaseen idaa galaayo wana onagii gaadi oo hadday sheem dacwo hajiitintay hajiitintay onagii markii dareer baa deeriya maxkamadii esedalankan anagun lankun anaga oo haday oo daraad oo arintunka dacwadaya sida hayd an anagna kuad si liimurma liimurmaya hiritaanku dib lankina ereg dhirdi onaga hada onagu ku hadi laakiin ilaahay amarshay onagii marka aan idijay daanjera nagadi onagi daanjera nagadi onagi daanjera nagadi aha sheeka nagadiyo shambu baha qof dirsado daanjerka hewaday lankan wadan us kaartinaganya sicuriyaankan yoo dhama khamiis ala galada ma lankan ka tala galay gee khamiis booran ha galadi kan oo onag loo haadeen khamiis cadan ka jar maxkamadii la soonyi daanyeerka hagoda daanyeerka habla shan lankan khamiis booran jar kan ho daanyeerka adin dirtu waa ko ha kurore ki khamiis adkan roore maxkamadii naarte waa ko lanku onag lanki dhala roore awshe roore adah ki roore daanyeerku abe dhalle maxkamadii marka maarte case sakdidi se onag daanyeerka nagdi intiin horaba baragayne lankii jeegaas fujay mare maisin walantinare ilaahayki boorsadii hadda nala bedeli bin aadin daanyarma ku wala waayo maxkamadii isan heday lanki daanyarka la siiy lanki daanyarka la siiy haasaayo waaye sanadaha ku wareegday ha fikiri ha fikiri fikira waaye saaxibo ma eray maxkamad kuwinta ani adinin dhaxayte haddii dahabka kasii wanaga isa koran diyaaro anagaa la siiya horta marka taxadir fayl waayaha kanagsa darafka isku yaraaye
waayahay ustaad abubakar maamulaha iskuulka hoose dhexe iyo sare ee kawaadir oo sool diyaarinta barnaamijka tarta aqooneedka bir ramadaan ku qayb qaadan eedaan ku mahadnagaana maadaama istuudiyaha uu ku martaninkahay barnaamijka gabagabeyaani gabagabadii weliba siyay gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo amniga gudoomiyatay gaab ee degmada baydhabo oo kowdii bilo ramadaan hamiinkii inkore ee tartanka una daha furaani usa min daha furi marka mudana gudoomiye hadhawaaw idaacadda warsan waaye tarta aqooneedkii iyo daadiheeyahayna gebagabadii waaye hamiinka inka damboyka marka hadhawaaw insha allah tarash kasii doon insha allah
berkaa ku gal baratnaa jare buuga tartanka
meela kuwaday hadhawaaw
may buaha olan arday may buaha kii guulaysa iyo kan guulaysa danta iyadaan ganacsantiin walbana la kashal faa'idi arday la soone labaatan iyo sagaal ka hamiimba tatanka la dareerane sida akhlaaqda ka daahan cilmada ka daahan su-aalo lahandaki iyo dadda ku jawaabaadi ruuxa la kashal faa'idaay la dareerni abdiirahayni maylaa oo marka dalad guuleysatid dikada dabay guuleysatid marka de ilaahay may ku hadlaayo asoonkan soon shay anoo nabadnaa barwaaqadaa ilaahay hanideysin anii ma ilaahay ku tuwaana ubaktan bilaaw ilaahay hanoga wado ilaahay ku tuwaana anoo gaamoo saaysano nabadaa soonka soon shay inta ilaahay hanideysin iyada ama hasantiin ama marka dalad guuleysatid degmada baydhabo guuleysatid dhalinyaradii arday ahtan duuti gelidi maanta iyo diini katarta maanta soonka soo sheegay haddii ilaahay nadiirsiin oonta may rajaanayni oonta iyo kusii lama laabaan afkadaana hadda lankii arday may buaha lankastaba may garaamayni oo siika guulaysada faday qadadka galan lahay qof ilaahay deersiin saadax dadka ku- laku bilaawo anigsuin arday lankastaba ka dadaalo iyadaa mahadsantiin wabilahi tawfiiq
mudane gudoomiye eedaa mahadsantae kayn kuma hadnagaan insha allah saada muddi hore barnaamijkan ininka daha furtay hamiinka una bilaabaani iyo gebagabadiina saada inin la dul qaadatay oo aan inkirti eedaa mahadsanta insha allah waliba kalena eedaa mahadsanta abwaan maxamuud xaaji maxamed yarow tarash adinka damboyta qof hadala kubacda gebagabayaan hadhow mahadsanta xusni wayba aan ka nagaday microfonka farxad oo hadda ha ii tiirtii iyo fade unayna isiina inay maade farxadaasi ay lageysataan mayba aana ka dhaladay gobolka baay gaar ahaan degmada buurakaba gaara kasii gaar ahaan meel baadiidi e yaa ka dhaladay consolidity marka tartanka sida una intaan ka wadnay iyo maaragtay meelo kala badana dareer marka dambaystii uu ka haytay maha way baa tartamaayana degmada buurakar darkiinley darkiinley s n t v muqdisho ha marka way baa hambalyahay deertay buurakab inay badiday marka xusni alkoo bilaabay may arafadid mada oo buurakaba maadaama oo badidi oo maaragtay koonfur galbeed iyo banaadir saliin ya inkastoo naftee miila koonfur galbeedna iska ata ya
weli rafadaha hambaliyo dhalinyaradii deegaankaas magaasha iyo sumcadiis iyo koran qaadayn shileedii buura kablay sumcadii iyo dadka korman qaadna guutahan soomaaliya dhoma horta koran qaadayn markeel weliba koran qaadayna koonfur galbeed markeel weliba koran qaadayna meel dheeraay gobolka baay markeel weliba koran qaadayna degmada inka tuuli badan degmooyinka gobolka baay markale deegaan oo qadiimi ah istraatiiji ah oo mayl eraayo qof kasta oo soomaaliya meel ka tirow buurkaw madil era kasaw eedan dareemo marka waliba lahambalyo anoo ka hadalow magaaga guddiga tartanka iyo tiimka stuudiya rooga iyo maamulka idaacadda waliba lahaa hambalyo ciidan mahadsanta waayahay akhyaaray guud ahaan barnaamijkii tarta aqooneedka labaad soolhagib intaa kuwadni iyo intaa gabagabayaana gudoomiye ku-xigeenka degmada baaninghiri dhalinyarada garab walaal iyo iskuulka kawaadir okay gudoomiye ku-xigeenka garab walaal iyo siyaana ereyo kooban maadaama barnaamijka taabageliyaayeen kubacda ismac salaamay doon insha allah
بسم الله الرحمن الرحيم آه، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه، ضمان دقيستيالك كتحن إذا عدرادي ورسن أنكوري أغاسمها إيو دتوينها قيوش شلدهن كهي مدحا قدقة ترتاندا محدين حسن حسني إيو أصحاب تيسكالا kasiihiga gudoomiyaha guud ee ururka walaalaha garab walaal mises saliimo sheekh shuceeb iyo dhammaan bulshooyinta kale yaa u meelan oo ku maranayna ururkii su-aalo dhextaalkan in diyaareen sanadku saas oo kale meelo un ku maranayna iskuulka sanadkan laka sharafi ama laha ka dhawaay inuu isu su-aalo tartamyaalka xaafada uusan indhawaay kawaadir primaries and secondary school dhammaantiyo macalmaamul gobol iyo degma meesan lana ramadaan mubaarak hambalyo hambalyo hambalyo waa sanadkii shanaad oo taabagelintiis ku qeyb qaadatay ee, walaalaha garb walaal iyo idaacadda radio warsan xish- xushmad iyo ixtiraam leh haninka dhawaayeen wariyaalka iyo maamulka idaacadda ilaa iyo hadda uuna barnaamijka isluwadana oolkana ata ramadaankii shanaad hamiishii labaatan iyo sagaalaad uuna haka gebagabaynay tartankii kubada tartamaayeen miiskii microfonka lamada tartamayaal shal ee deegaanka daynunay ee isla saas oo kale deegaanka daynunay b mayba farxad nin ahaa inuuna goobjoog ku haana labaatan iyo sagaal hamin un oo matalaana guddihaan un oo matalaana da- taabagelyaalhaan un oo shal ilaaliyaana nidaamaadka iyo anshaxa iyo shuruudo andegsan tartanka taasoo runtii una ka shalbiyaani ama una hadafka koowaad una ka lahayna ay sidii aqoonta iyo walgorashada reer deegaankan iyo aan sii joogtayay lahaayeen hob ilaahay raali kanagada mar walba garab walaalmeyntayginta hob ilaahay eroba ini meelo imail kusii qurux badan iyo kusii wadaan hob ilaahay era warsamay ku rajeeyaane sanadkan sanad shay un oo caafimaad cumro dheer ilaahayna sii inuuna ku wada kuloono miiska iyo microfonka oonin sii dheerta maylerayuse t v iyo owel dhati hob ilaahay raali kanagada taasoo tartan aqooneedna ku daadihi doonaan warsan iyo garab walaal oo hal garab ah marka maysan lanaa ramadaan mubaarak hambalyo xaafado guulaysadeen hambalyo xaafado aan guulaysana hambalyo kooxooyinka kaalmoha galeen hambalyo dhegaystayaalkii dhextaalku ka guulaysadeen hambalyo warsan garab walaal kawaadir iyo abwaanada iyo farsamo yaqaanada iyo daadihiyaasha barnaamijka maysan lanaa eed iyo eedan mahadsantiin walaal jara waayahay xuseen cabdaan eedan mahadsanyi gudoomiye ku-xigeenka guddiga garab walaal akhyaaray guud ahaan tartankii kaana ee, jadwalkii idaacadeed oo libasan lana intaa ka gebagabeen aamiin fayl insha allah